waatahay dhegeysanada caddi star f m oto gobolka uqaybara dhegeysanaysaan dhammaantiisu wax wanaagsan harooli suban kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan wargeysada kale hadee daily nation the standard saaka wargeyska gacanta ku jira the standard waxyaalaha uu qoraya waxaa ka mid ah saaka dhegeystayaal halkan wuxuu leeyahay waa in markaasi in lagu guuldaraysimise in meesha uu ka baxo oo warbixinta guddiga dibeshisiinta mideynta shacabka b b i da markaasi maxkamad ugu sare waddanka taallo ayuu saaka wargeyska qoraya dhegeystaan iyo weliba midda markaas imikan ee caymiska kaarka caymiska ee caafimaadka in dhammaan laga doonay dadka inay qaataan sida wargeyska saaka bogis sideed uu qoraya weliba cidda aan qaadanayn oo feyn markaas la duldhigi doono wargeyska ayaa qoraya iyo weliba qayb wakhtiga markaas kala duwan ee la qabanayo xisbiyada markaas isku- iska- ee waa isreebka een waa xisbiga markaas yuudiya wakhti markaas qabanayo mase garanaya dhegeystayaal weliba socdaalla kala duwan ay sidoo kale ku mari doonaan ee bartamaha dalka dhegeystayaal ee ka bilaabato ee tod- ee sagaal iyo tobanka ee ilaa iyo waa bishan dhegeystayaal toddoba iyo tobankeeda maanta ilaa iyo inta dhegeysta wargeyska uu qorayo saaka waxyaalo fara badan iyo weliba kiisaska dhegeystayaal ee maxkamadda caalamiga ee the heeg ah oo markhaatiya markhaatiyadii ee doorashadii markaasi labada kun toddobadii ka dhacday oo iminka markaasi dib ee, dib eegis markaasi lagu sameynayay weliba mar- een, mar- waa markhaatiyaashii ee, xiriirayaashii oo markaasi kaga qayb galay oo markaasi double agent markaas noqda leeyahay ama laba qof oo markaasi een, iyo weliba dhanka musuq la musuqay qaar ka mid ah ee, dadkii markhaatidii sidii markaas u dabooli lahayeen meelaha sida wargeyska raalli ahaada dhegeystayaal ee, sida wargeyska saaka uu qorayo waxaana farmaya wargeyska saaka qoraya cafan ka raal noqda een, codkaasi oo igu dheeraa dhegeystayaal aan ku bilaabo wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa boggiisa lixaad iyo toddobaad macluumaad fara badan oo faahfaahin kaga bixinaya halkan een, waxyaalaha markaas imikan ee looga doonayo in laga gudbo wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad waxaa u fadhiyaan toddoba garsoorayaal ah dhegeystayaal oo go-aan markaasi ka gaari doona taasi oo markaasi dhinaca ay u dhici doonta la arki doonaa goordhow ayaa markaasi la filaya dhegeystayaal sidoo- waxaana markaasi kalfiga kalfadhiga u fadhiistay ee toddoba xubnood oo markaas ugu sare maxkamadda ugu sare supreme court dhegeystayaal ee dooda ka mid ah arrimaha dhegeystayaal ee warbixinta guddiga dib heshisiinta mideynta shacabka ee b b i da supreme court ayaa laleeyahay in go-aankeeda markaasi laga yaaba in aysan daba soconin ama daba raacinba sidii maxkamadii raacfaanka iyo sidoo kale maxkamadii sh- ugu sare ee dalka ee shantii sana dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa tani markaasi suurtagelin ooga dhigaysa ama sidoo kale laga yaaba inay u fududeyso guddiga dib u heshisiinta mideynta shacabka dhegeystayaal madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga wargeyska wuxuu halkan faahfaahin kaga bixinayaa diyaargarowga maxkamadda ugu sare ee dalka ee supreme court waxaana markaas ay qaxiixi doonto fiirin doonto iyo suurtagalnimada sida ku habboon b b i da iyo sida loo dardargelin doono dhegeystayaal waxaana ay imikan iyadoo ka harsan tahay lix bilood oo doorashada guud ee wadanka ka dhici doonta sideedka waa bisha eh, sideedaad ee sagaalkeeda ah sida eh, u asteysan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iyo waxyaalaha markaas imika la taagan dhegeyste qaybta markaas wargeyska dheenkiisa qaybta toddobaad wargeyska waxaa sawirada markaas kaga muuqda ama sidoo kale halkan eh, garsoorayaasha ilaa iyo eh, toddoba dhan oo markaas dhegeysanaya kiisaska ku- een, eh, ku aadan maxkamadda waxaa sidoo kale wargeyska bogiisa kale halkan uu qoraya isagana raila odinga sawirkiisa haddaba markaa fiiriso eh, mid ka mid ah eh, dadka markaasi siyaasadda ka faallo eh, kuwa loo yaqaano protocol analyst wuxuu halkan wargeyska leeyahay waa pro- waa markaasi haman monyora wuxuu leeyahay waa suurtagalnimo in markaasi dhinac ay waa dhinac markaasi ay waa suurtagalnimo markaasi in maxkamadda ay safartan ah, waqtigan ah, markaasi ay u seex oo u- u- markaasi u je- ah, waa dhankaas inay u jeysato Eh, madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila omolo odinga iyagoo markaasi kaga faa'iideysanaya azimio la umoja movement waa waa- waa halbeegsiga iyo weliba markaas iminkan arrimaha loo wado wadanka ee hogaam ee isku imaatinka ee madaxweynaha dalka iyo sidoo kale raila odinga taasoo markaasi fursad fara badan siin doonto sidoo kalena ay soo saari doonaan eh, dowlad ama sidoo kale heshiisya kala duwan waxaa sidoo kale uu ka hadlay halkan waxaana uu leeyahay een, waa midda markaas iminkan ra- een, Kalonzo Musyoka uu sugaya isagana waa madax xisbiga wiper in markaas uu kusoo biro azimio la umoja markay go-aanka markaas gorow ay soo saarto maxkamadda ugu sare ee dalka dhegeysta sida warbixinta uu halkan ku qoray wargeyska saaka faallo fara badan uu kaga qorayo haddaba arrintan ayaa hadaladeeda markaasi dabadheeraatay waxaana tani qeybta markaasi wargeyska uu leeyahay halkan haddii arrintan markaasi ay soo dabajeetamaysa ilaa iminkana ay taagan tahay maxkamadda ugu sare dalka waa go-aanka go-aanka markaas ugu dambeynta ay qaadan doonto maxkamadda sidoo kalena ay ku qancin doonto dadka shacabka madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga iyo kuwa markaasi kasoo horjeeda dhegeysta sida wargeyska saaka uu qorayo wargeyska faahfaahintiisa wuxuu halkan uu leeyahay waxay markaasi fursado fara badan u yeeleysaa ama u fudaynaysaa dadka markaas hogaaminaya waa madaxweynaha loola jeeday raila odinga in fursado fara badan ay usoo saari doonto laakiin waxaa markaasi nasiib darro noqon doonta haddii markaasi uu ku guuleysto dhinaca markaasi kasoo horjeedo warbixintana ama b b i da ay sidoo kale taageerto ama b b i dana sidoo kale maxkamadda ay taageerto waxa ayna dhanka kale ee u dhacdo doorashada ah waa dhinaca markaas madaxweynaha loola jeeday axmed naasir waa qareenka markaasi asagana wuxuu qaybta markaasi uga soo jawaabay twitterka uu leeyahay in markaasi xulafooyinka madaxweynaha dalka uhuru kenyaata markaasi qeybta dabcan inay tahay mid markaasi dadka ay saadaalinayaan saadaashuna ay tahay mid markaasi ay ku guuldareysanayso ama ay maxkamadda ay dhanka ay u dabcan aysan u janjeerin ama u janjeerto dhanka dhegeystayaal in ay markaas ugu nuglaato dhinaca kale waa siduu hadalku dhigee ama sidoo kale ay faragelin aysan ku sameynin arrimaha arrimaha markaas executiveka dhegeystayaal sida wargeyska halkan uu qorayo waa halka marka imikan miiska dhammaan ay u wada saaran yihiin dhegeystayaal waa kuwa kenya waa kwanza kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo sidoo kale musalia mudavadi iyo sidoo kale moses otangula waxay ayaga markaasi imikan ka biyadiidsan yihiin go-aanka markaasi soo bixi doono maxaa isbedel ku imaan karaa hadalkee sidoo kale fursad ay weyn oga imaan kartaa dhegeystayaal oo ayaga rajadooda ay u rumooyi kartaa dhanka waa kenya kwanza waa madaxweynaha waa raallada madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale musale mudhabar iyo sidoo kale moses tongula dhegeystayaal sida wargeeska saaka faafahintiisa macluumaadkiisa uu halkan qorayo dhegeystayaal wargeeska waxa uu sidoo kale halkan qoraya dhegeystayaal waxaa halkan uu qorayaa joho oo markaas iminkan ogolaaday inay kala baxaan gabadhiisa ama xaaskiisa dhegeystayaal madina jovani dhegeystayaal waxaana markaasi gabadhan talyaaniga ah laba iyo toban sana ah laba iyo toban sanood dabcan wargeyska wuxuu halkan leeyahay go-aanka ay ku gaareen oo markaas ay talbatay waxaana maxkamadda markaas ay sheegaysaa madina jovani in ay markaasi kala baxaan kala tegaan sagaal sano oo markaas ay kala maqnaan ay kala tegeen dhegeystayaal waxaana markaas go-aansaday inay kakala baxaan sida uu markaas halkan ku cadeeyey waa qaadiga markaasi mombasa maxkamadeeda markaasi qeybta dhinacyada kala duwan ay fiirisay iyo weliba qaabta munaasabka u ah diinta u degsan dhegeystayaal ee islaamka waa kala baxooda ama dhegeysta mise sida ay ku kala tegi lahaayeen dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan faahfaahin kaga bixinayaa waxyaalihii markaas marxalada kala duwan ay soo kala mareen iyo weliba gabadhan go-aanka iminkan ay qaadanayso ku adkeysanayso jovani waa dabca madiine iyadoo waxay markaasi isguursadeen dhegeystayaal februaayo labadii kun iyo koob iyo tobankii waxay markaas isku hayeen caruur laba cunug midna markaas sagaal jira midna wuxuu jiraa sideed dhegeystayaal waxaana ay sheegtay in ay kala baxayaan oo sida caadiga ay ku kala tegayaan dhegeystayaal oo ay labadooda cunug markaasi ay ku kala baxeen oo waxba aysan kale u dhalin dhegeystayaal gabadhan waxaa leeyahay viazani waa dabcan waa leeyahay waxaa markaasi dhalasho ahaan aabaheed iyo hooyadeed waxaa leeyahy waa talyaani hooyada dabcan aabaheed waa talyaani halka hooyadana ay tahay gabar hooyo soomaali ayaa laleeyahay wargeyska sida uu qoraya boggiisa saddexaad dhegeystayaal tani ayaa soo shaabaxday maalmo uun kadib dhegeystayaal ama bishii horey ahayd markii gabadhan ay ku dhawaaqday in ay kala baxayaan joho oo sidoo kale maxkamadda kiiskeeda ay geysay laakiin iminkan u ogolaaday xasan joho oo horaan markaas ku reegna gabadhan wargeeska halkan wuxuu qorayaa dhegeysa qeybtiisa boga tobnaad ee dabcan xisbiga u d a oo markaas wakti qabsanaysa wakti cayiman qabsanaysa oo marka waktiga kale rareebka ee xisbiyada ama kuwa markaasi doonaya in u kala tartamaan wargeyska wuxuu halkan leeyahay waxay imikan markaasi qiimeynaya sidoo kalena isku fiirinaya hanaanka sidoo kale lagu kala guuleysan karo sidoo kalena shacbiyada lagu kala leeyahay dhegeystayaal qeybaha kala duwan ee wadanka iyo weliba cidda markaasi xisbiga u d a ku tartamayso sida wargeyska bogiisa tobnaad uu qorayo wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal kaararka caymiska n h i f halkan wuxuu faahfaahin kaga bixinaya uuna kaga dheeraaday inta imikan markaasi caymiska ku jira waxay gaaraya ilaa iyo laba iyo toban dhibici toddoba milyan dowladda ayaa markaas imika ka go-an sidii markaas dadka ay uga faaideysan lahayn sidoo kalena qeyb xubin ay kaga noqon lahayeen waxaana wargeysku leeyahay qof waliba shan boqol ayaa markaasi ka go-an inuu bil waliba iska bixiyo sidii uu markaasi uu heli lahaa caymis caafimaad oo sidoo kale isbitaaladu iskaga daabeyn karo dhegeystayaal waxaa leeyahay cidda markaasi qaadan weyso waxaa markaas laga yaabaa in la duldhigo fayn oo markaasi membership ama qeyb ama xubin aasan ka ahayn n h i f in markaas lagu fayngariyay ama sidoo kale lagu duldhigo labaatan kun oo lacagta dalka ilaa iyo kun toddoba boqol ayaa markaas leeyahay qeybaha markaas sarwaa kuwa markaas shaqeeya kenyaanka ah oo bishii markaas lacag usoo dhacdo in markaas dib eegis loogu sabeyn doono ayagana ama la fiirin doono dhegeystayaal waxaana imikan dadka shacabka loogu codsanaya waxaa loogu magacdaro wanaa-inji n h i f in markaas fursadahan faa-iidada ay ka qayb qaataan sidoo kalena ay ku gaaraan hiigsiga ee markaasi noloshooda iyo caafimaadka ee shantaas markaasi soo socoto iyagoo qeybaha kala duwan ay markaasi kaga faa-ideysan doonaan dhegeystayaal caymiska caafimaadka oo qof waliba waajib markaas imikan ay dowladda oga dhigayso ama inuu qaato dhegeystayaal qeybta maxkamadda caalamiga ayaa halkan markaas iyadana saaka ku sharaxan oo eedamo markaasi dhinaca madaxweyne ku-xigeenka dalka welimarta doorashadii labadi kun toddobadii ka dhacday iyadoo maxkamadda caalamiga ee the heg markaasi markhaatiyaashii leeshaya qaab in markaasi la laalushay qaarna markaasi double agent ay noqdeen dhegeystayaal i c c ayaa markaas witness oo markaasi sheegaya in uu fix gareeyay ruto arrimahaasi ama gaal uu ka riixay sida uu ku andacoonaya mid ka mid a qareennada dalka oo markaasi isagana waqtigaasi xubinka ama maxkamadka ahaa dhegeystayaal sida wargeyska boggiisa toddobaad uu qorayo dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin muscab baan ku wareejinaya muscabay
hagaag subax wanaagsan dhegeystayaal aadankuna dhammaantiin iminka waxaan soo qabanaya wargeyska daily nation waxaan weegeynaa waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacayo wargeyska daily nation bogga ugu horee wargeyska waxa uu soo qaatay sawirka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uuna leeyahay dhowaan madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxa uu si toosa u shaacin doonaa taageeradiisa uu u hayo raila odinga waxuuna ku shaacin doonaa xarunta loo yaqaano sagana two amaba kulan loo yaqaano sagana two oo ka dhici doona the sagana state lodge oo ku yaala ismaamulka nyeri dhegeystayaal bogga afaraad ee wargeyska ayuu ku qoraya warbixintan oo faahfaahsan wuxuuna leeyahay madaxweynaha ayaa waxaa lagu wadaa in usbuuca soo socda uu kulan la yeesho hogaamiyaasha kasoo jeeda gobolka mount kenya ma bartamaha dalka kulankaasi oo ka dhici doona xarunta loo yaqaano state lodge nyeri ama sagana state lodge loo yaqaana ismaamulka nyeri ayuuna ku yaalaa waxaana loogu yeerayaa kulankani sagana tree maadaama kulamo kale oo hore oo laba ah ama sagana one iyo sagana two ay halkaasi ka dhaceen iminkana kii saddexaad iyo halkaasi ka dhici doona oo madaxweynaha ula kulmi doona siyaasiyiinta iyo weliba dadka halkaasi kasoo jeeda waxaan leeyahay waa fursaddiisii ugu horeysay ee uu ku doonayo inuu kaga gado raila odinga shacabka bartamaha dalka waxaa leeyahay kulankani waxa uu kusoo aadi doonaa maalmo om ka hor inta aan la qabanin shirweynaha wufuudda xisbiga jubli iyo sidoo kale kan odium oo dhici doona shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka isla bishan dhegeystayaal iminkan waxaa leeyahay maadaama gobolkaasi loo badinayo iminka inuu gacanta ku haysto ama taageero badan uu ka haysto madaxweyne ku-xigeenka waxaa la leeyahay ama wargeysku qoryaba madaxweyne uhuru kenyatta ayaa doonaya inuu soo kala dhexgalo oo iminka raila uu cod usoo dhiciyo bogga shanaad ee wargeyska ayaanu iminka aadeynaa wargeyska daily nation bogga shanaad ee maanta waxa uu qorayaa waxaa leeyahay iminka waxaa jira waa isfahamwaad diblomaasiyadeed iyo sidoo kale arrin diblomaasi oo ka dhalatay hadalkii kasoo yaray madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kaasi oo uula jeeday dalka dimuqraadiyada ama d r c loo yaqaano waa democratic republic of congo arrintan waxay ku saabsaneyd amaba waa hadal uu madaxweynaha amarada madaxweyne ku-xigeenka uu kusoo uu ka sheegaybaa goob fagaaro ah uuna ku yidhi dalkaasi ma qabalo oo caanaha xitaa waxuu kasoo iibsadaa dibadda annagu kenya haddaanu nahay oo aanu kala badan nahay caanaheena halkani ay markaasi ku badan yihiin maxaa diidaya in halkaasi aan suuq ka samaysano ayuu yidhi balse waxaa leeyahay iminka arrintan dood badan ay kala dhisay caasimadda dalkaasi d r c ee kinsasha iyo sidoo kale waa ninka safiirka u ah dalkani ee u fadhiya halkaasi loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa dabcan ambasadar george masafu ayaa arrinta iminka soo kala dhexgalay ayaa leeyahay si uu u qaboojiyo xiisadda ka dhalatay hadalkaasi madaxweyne ku-xigeenka dhegeystayaal bogga labaad ee wargeyska maanta waxa uu ku qorayaa arrin ku saabsan in lagu rajo weyn yahay in la heli doono sanadaha soo socdo waa dawada xanuunka h i v aidiska waxaa leeyahay kooxda khubaradu iyo weliba cilmibaarayaashu iyo saynisnadu waxay u dhow yihiin inay helaan dawo taasi oo daweyni karta ama dabiibi karta xanuunka loo yaqaano h i v aids maalmihii dabcan wargeyska maalmihii lasoo dhaafayba qodobkani waa uu qorayay waxaa leeyahay khibro ama khibraddii ay ka heleen daawada iyo sidoo kale soo saaridda daawada covid nneteen ee u sahlaysa iminka inay iyaguna soo saaraan daawadaasi sidoo kale waxaa leeyahay maadaama maalmo ka hor iyaguna ay jiraan dad ka bogsaday xanuunka h i v aids iyadana ay saacidayso in arrintaasi ay qeyb ka noqoto dalkani kenya waxaa wargeysku qorayaa in hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ay la nool yihiin amaba ay qabaan xanuunkaasi h i v aids waa one point five milyon hal dhibic shan milyan oo qof ayaa la nool ayuu leeyahay waa dadka diiwaangeshan ee la ogyahay in xanuunkaasi ay qabaan dhegeystayaal balse waxaa iminka wargeysku intaasi ku daraya in sidoo kale sinyasanada dalkani kenya leeyihiin dawadani waxay noqon doontaa mid qaali ah sidoo kalena dalkani kenya qeyb kama noqon doono dadka iyagu baaraya ama khubaradu baaraya maadaama dhaqaalo badan iyo qarash badan loo baahan yahay bogga lixaad ee wargeyska aanu aadno waxa uu qorayaa wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka iyo xulafadiisa iminka waxa ay dowladda ku eedeynayaan in uu jiro qorshe lagu markaasi lagu doonayo in lagu hagaldaaciyo howlahooda iyo sidoo kale in lagu goodiyo qorshahaasina waxuu ku saabsan yahay dhankaasi iyo sirdoonka qaranka ayaa leeyahay wargeyska waxaa maanta uu qorayaa qaar ka mid a xulafada madaxweynaha ayaa waxa ay maalinkii shalay aheyd ku andacoodeen in dowladdu ay qorsheynayso inay diyaariso saraakiil ka tirsan dhanka iyo sirdoonka loo yaqaano nis kuwaasi oo ka shaqeyn doona ayaa la leeyahay ama sida wargeysku uu leeyahayba sidii iyagu ay dabagal ugu sameyn lahaayeen siyaasiyiintan kasoo jeeda ama xulafada la-ah madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale sidii loo carqaladeyn lahaa waa sida ay leeyihiin waa howlahoodii sidoo kale kambeynkooda sida wargeyska maanta uu qorayo dhegeystayaal bogga toddobaad ayaanu u kacenaa haddii aan dul marno warbixinta halkaasi ku saabsan waa kiiska looyarkan ama qareynkan loo yaqaano paul gijeru ninkan oo qareen u ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii arintii ku saabsaneed maxkamadda dembiyada dagaalka i c c da sidoo kalena lagu soo ogay kiisaska ka dhanka in dembiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay galeen madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale saraakiil sare iminka waxaa leeyahay waxaa jira amaba ninkan ama looyarkan ayaa lagu eedeynayaa in markhaatiyaashii uu ilaaloo siiyey sidoo kale iminka wuxuu ku doodayaa ninkan qareenka ah ama uu leeyahayba markhaatiyaashaasi lama aamini karo oo waa kuwa iyagu khayaamo iyo been sheegaya kiiskaasi ayaa iminka ka socda maxkamadda cadaaladda the heeg dhegeystayaal iminka waxaana kiiskani la leeyahay waa qareenkii isagu qeyb ka ahaa dacwaddii lagu soogay madaxweyne ku-xigeenka william ruuto iyo sidoo kale in lagu magacaabo josho sang oo isagu ahaa amaba wariye ayaa markaasi ka mid ah dhegeystayaal sidoo kale isla boggaasi waxa uu qorayaa maalmaha soo socda b b i ayaa go-aan laga gaari doona iyadoo maxkamadda sare ee supreme court laga sugayo go-aanka kama dambeyska ah ee waxa ay ka dhigi doonto b b i iyo wargeysku uu leeyahay dhegeystayaal iyadoo sidoo kale ay jiraan dad oo horey u sheegayay in b b i ay suurtagal tahay in lasoo nooleeyo sidoo kale bogga sideedaad aan dul marno warbixinta halkaasi ku qoran xisbiga ama isbaysiga azimiyo la umoja ee rayl odninga iminka waxaa ka bilowday cadawad dadka amaba taageerayaasha dhexdooda ama siyaasiyiinta halkaasi iskala tirsan xulafada dhexdooda si gaara kuwa kasoo jeeda gobolka nyanza iyo weliba gobolka galbeedka dalka ayaa leeyahay waxaana laisku haysta waa in la leeyahay markii siyaasiyiinta si hadlayaan kuwa qaar ayaa leeyahay anagu fursad lama siiyo sidoo kalena kuwa ayaa uga faaideysanaya halkaasi inay kambaynkoodii ku gutaan iyo howlahooda ayaa leeyahay dabcan warbixino kale oo aada u tira badan iyo wargeysku qorayaa balse kama gaari doono wakhtiga awgii balse boga ugu dambeeya wargeyska maanta waxa uu leeyahay waa waa guddiga dhankaasi iyo guddiga qaran ee ururka macalimiinta ee naat loo yaqaano iminkaba waxaa xubinimadoodu ama xubinimadiisu kusoo biiray in ka badan boqol kun oo qof arrintan ayaa loo aaninaya waxaa leeyahay ninkan cusub ee yimaaday amaba xogeyaha guud ee ururkani lagu magacaabo collins oyu waxaana u bedelay wilson sosion ninkaasi sosiona ayaa waxaa leeyahay ma markii uu xilkan hayay ayaa waxaa jiray isku dhaacyo sidoo kale isfahamwa guddigan iyo sidoo kale kan adeega macalimiinta t s c dhexdooda ah taasi oo sababtay in macalimiin badan ay isaga baxaan iyo sidoo kale xubinimadooda balse iminka aad iyo si xawli ah ay ugu soo biirayaan ayaa leeyahay xubinimadana aad ay u badatay oo boqol kun iyo in ka badan ayaa iminka kusoo biiray muddo hal bila ayuu wargeys ku qoraya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka tooska saaxiibada ay naga soo wici karaan daqiiqadaha ugu harsan iyo daqiiqadaha ugu dambe ee xubinteena laba saaxiibada fursadaan u siino si ay noola wadaagaan goob ay ku sugan yihiin iyo sida subaxani loo gabaabaristay balse dhegeystaha ugu hore ee qadka ku jira fursadda haddii aanu siino halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam muscab waa cumar kheer joog magaalada mandheera waa kaa qaaday soo dhow cumar
alxamdulilah si wacan waa wanaagsan aan ugu abrisnay ilaahay nabadgeli waana siiyey waxaa waaye waxaan horta salaamaya ugu horeyn muscab iyo yusuf bakar si la mid ah waxaan leenahay inta saaki aan soo kicno oo cajisan allah caafiya inta dhimatin allah u naxariista dhammaan inta iskaafan ku xiran iyo maxaan dhegeystayaal kulli iyo maxamuud daahir dhaqane intaacadde kulli waa salaamaya aad baa mahadsan saaxiib cumar akhyaar uu mahadsan yahay halo star f m
السلام عليكم بن سعد wacalaykum asalaam waraxma
رشيد ابراهيم بوموانيا soo dhow rashiid
وافي ان ولا نقد بالغوت وقارحي والله كلا دراري وقولي وانا عادي شغل وانا عادي هاد بالو كيان ولا كيان نقد بالغوت وقارحي waan gartaa laadiin ziyaada saaxiib waa mahadsan tahay
فاعي باكي
halo star f m
الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
walaalkii muscab waxaan arkay walaalkii dowladweynaha etoobiya qaasana macaawanka alisa xiriiriya riyaaqo intaan reeaq subax lamid ah soo dhow walaal
waandhawa walaalkeyda macaan xaafadan kaga sugnaya si socodka gaadiidka ganacsiga amniga maasha allah asmax weliisa lagu tarbilaa kala socdaa waxbarashadu si aada loogu welilibisinaya ma garat walaalkey si wanaagsan dhammaan shaqaalaha istaarifkan wax wanaagsan leeyahay alis wax wanaagsan quraac kusoo dhawaan badan aad baa mahadsan tahay riyaaq halo star f m
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu واشهد صباح وانا سنه ومحمود داهر رغني subax la mid ah maxamuud الحمد لله الهي ما هذا انت انه غارسا ان جوغاي وحدي هذا ما انا مغلب haa نبدا لو سو كاكاي mhm marka alxamdulilah ilaahay waan leeyahay ilaahay roobna siiya inta abaarta haysan allah ka bixinaa muslimiin inta jiraan allah caafiyo mhm martiyaar iyo binta cadey iyo khadiijo wajeer iyo dhammaan dhegaystayaal idaacadda ku xiro dhan waxaa leeyahay subax wanaagsan sidi bishaar waariyo aad baa mahadsan tahay subax la mid ah adigana waxaa leeyahay shaqada ku waamuso waa mahadsan tahay halo star f m halo star f m halo dhegeyste ka gudub yuusuf dhegeystahaasi halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waxaan saacil adiisa bakad waxaa caana wanaagsanayday aanish waysu subax la mid ah aamina soo dhow
maasha allah aanish waysu maasha allah goobtaas usugu sugan alxamdulilah waxaa hadal hayni malaajowgeeda aad buu u degan yahay mhm maasha allah hadal hayni mijirtajeyga aad buu u degan yahay gaadiidka ganacsiga waxbarashada dhan kasoo kiya alxamdulilah dhammaan aduu dhegeystaasata waxaana wanaagsanaya subax la mid ah adiguna aad bay umahadsan tahay amiish dhegeystaha kale halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
walaal qaali aad baan kuu salaamay aroori wanaagsan aroor la mid ah walaal
inta cadeed soo dhawo binta cadey dhagaxle inaga waran subaxan gudada walaalkaale axad ilaah lagaa soo dhoweeya aad baad umahadsantahay dhagaxlay goobta aan ka joogo faahfaahin arrintaas iyo cawibariga caafimaadka ernaga oo kale wax xeeladood ama ilminka rabbi subxaana watacaala si ay dalgalmi garayso haye hadaleyntana roobka inoo galanaysiyo dhegeystayaasha ugu qaali ah maxamed daahir dhaqane cumar aqiyaar walaalkay ruqyo saciid cabdulaahi dhaskan hawajaar asuuna leeyahay aad baan u salaamay walaal idinka insha allah adigii barkad maalinta idin wacnaa aad baa mahadsan tahay hallo
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waxaa joogta ifaan gala halkee joogtaa raxma
ifaan gaasa waxaa harooyin gala dhaab haye ife iyo subaxan
aan fiicanna maasha allah wax dhib aan la sheegin waxbarashada waa loo dareer ariga waa la dareersaday mhm
dhammaan waxaan salaamaya muslimiinta ehelkeyga iyo qaraabadeyda mandheero joogaan hooyay oo etoobiya joogto oo xanuunsan waxaan dhihi lahaa caafimaad allah siiyo maasha allah dhammaantiina idin salaamaya aad baa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambe hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
amar xaalan maxamed cabdullaahi barquuqe haye barquuqe inooga waran maxamed dugosaaka way kala degan tahay ilaahay u kala garan soo socdaan waana weedka maanta ariga la gadi rabaa haye
waa iska fiicana ilaahay maadi wax dhama jiro boqolkiiba boqol iskuulka waa la aaday ee, dugsiga waa fasax waa iska labanay wax dhama jiro nabad baa rabnaa waa garta waa mahadsan tahay maxamed dhegeystaha ugu dambe ayuu ahaa barquuqe inagala soo xiriirayay
waatan dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan arri suban kuna soo dhawada barnaamijka hogaanka imikaasi toos ah inoogu bilaabanaya dhegeysta taarikhda waxay ku beegan tahay kuna asteesan tahay toddoba iyo tobanka bisha ee labaada februaayo sanada labada kun labaiyo labaatanka barnaamijka yuusuf iyo eh, yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ayaa dhegeysan doontaan dhegeysan ma dhegeysan doontaan ilaa inta laga gaaray saacadda tobanka iyo soddonka barqanimo intaasna halkan ayaan baaqi dhammaantiin kusii wada ahaan doonaa qeybaha dambena dhegeystayaashan fursad u siin doona dhegeystalayada qodobka markaasan usoo bandhigayno intaana hawada ku jira dhegeystayaal qof ayaan shaksi ayaan markaas barnaamijka soo gelin doonaa qadka telefoonka hadday markaas inoo suurta gasho dhegeystayaal oo markaas waxaan ka weydiino dumarkii hore dhegeystayaal oo keliya shan- shan daqiiqo oo keliya ah laakiin saaka dhegeystayaal dabeecadaha markaasi waxaan kaga hadli doonaa qodobka dhegeystayaal dabeecadooyinka gabdhaha markaasi ay ku nici karaan ragga ama ninka masaygooda dhegeystayaal kuwa markaasi ishukaansana ma aha dhegeysta waa kuwa laakiin reerarka qabo dhegeyste haddaba iyadoo markaasi aan kusoo qaadi doono dhegeystayaal ilaa qodobo saddex ama afar ama se- laba intaan ka gaarna dhegeystayaal faahfaahintooda hiyoliba gudu aan kusii een, muscabo waxaa markaasi eegeynaa dabeecadaha markaasi gabadha ay ku nici karto ragga ama ninka ama ninkeeda ay ku nici karto iyadoo ay tiro badan yihiin dabeecad ahaan ninka iyo weli gabadha mid kasta waxa uu jecel yahay inuu ruuxa uu markaas uu nolosha la la yeelanaya dhammaan tilmaamaha qofka bini'aadamka ah lagu ammaani karo ama qof kale qof kale uu ku ammaani karo ama ku sixi karo ama ku hogaamin karo iyo wax kasta oo wanaagsan oo markaasi xidhiirkooda guurka uu ku waari karo ama kusii jiri karo jiritaankoodana uu kusii ballaaran karo inkastoo ay markaas hubaal tahay in sawirka uu qofka niyada ku hayso guurka hortii waxaa laga yaabaa qofka guurka hortiisa waxyaalaha markaasi niyada qofka wanaagsan wuxuu markaasi tamaninayay wax qofka markaas uu qofka kale ka- ka- ka malaynaya mase uu ka rumaysan yahay mase ka aaminsan yahay in markaasi laga yaabaa in mararka qaar aysan kasoo bixi wayso ama qof- qofka kasoo bixi waayo waana guurka hortiisa jaceylka uu yahay markaasi qofka uu mataankiisa u ekaada laba marka qofka labada qof markay isla joogaan muscabow ama labada qof markay nolosha wadaagayaan qofka mase gabadha waxaa mararka qaar isku ekaadaan ama aad isku ekaadaan waxaa macnaha loola jeedaa mar walba way isla joogaan way is eegayaan way isla nool yihiin waa laba qof oo markaas nolosha isla fiirsanaya marka waa laba qof oo mataana isla ah oo markaas aan aan kala quusamise aan kala maarmin ee iskuna ekaada inta badanna u dhow ama u dhow yihiin nimanka qofka kale uu suurtagelin oo markaas suurtagelin yahay ama suurtagal u yahay aakhiritaanka mise jiritaankiisa oo marka labada qof uu u aqbalo meelaha markaasi labada qof ay ka la cebsan yihiin mise ay ka nugul yihiin laakiin dumarka ayaa markaas ayaga loo sheegaa mase loo aanayaa in waxyaalaha qaar aysan qarsan karin ee markaas ruuxa nolosha ay la wadaagayaan laakiin haddana waxaa weli jiraan sifooyin dhowr ah oo ay dumarka badankooda ay ku siman yihiin amase ka siman yihiin nacaybka oo ay markaas ay u qabaan ah, kuna ducaystaan amase ka du- ka ducaystaan inuu markaas ay helaan ninka ay nolosha la wadaagayaan in uu noqdo nin aada u wanaagsan oo markaas noloshooda dabari karo noloshooda sida adiga qofka uu da- uu rabo in markaas u samayn karo inkastoo laakiin nolosha ay sidaas aysan ku eh, eh, eh, markaas aysan ku soconin haddana weli waxay dadka laakiin qof wali buu jecel yahay xitaa ninka ragga ah uu jecel yahay in noloshiisa reerkiisa qoyskiisa in heer sare dabaq sare uu gaarsiiyo dhegeystay laakiin dumarka ayaga waxaa markaas keli ah lagu eh, u kala baxa sida horaan aan sheegnay dhegeystayaal saddex ilaa mid ah marka qofka ayada caadiyan u eg ama u ekaato mise marka tilmaamto qoyska ama ninkeeda waxa markaas u haysto malaqays dabcan iyada iyo caruurteeda isaga miyuu u dhexeeyaa mise waxaa jira mid markaas gaabad xitaa wuu sii kala yaryareeyaa waxyaalaha markaas qoyska masruufkaas oo kale ay- ay ka mid yihiin dhegeystayaal asagoo ninka markaasi fiirinaya bal tilmaamaha waxyaalaha hoose ee marka dabcan u ximaanta uu soo helo dabcan tusaale markii laga hadlo ximaanta uu soo helo bal inuu kala dhigdhigo bal beri beri dambe u haddii mar caruur ay meesha soo galaanna haddii caruurta ma aqaanan aabba iyo caanaa la waaye iyo hooye ma shaqaysay aabba ma shaqay ma ma aqaanaan laakiin hooyada waxaa mararka qaar laga yaabaa in wixii markaas ay damacdo in hal mar dabka ay ku shubto marka tilmaamaha kuwaasi ugu muhiimsan ama kuwa ugu muhiimsan mascab ayaan markaasi soo qadan doonaa mise een, intaan ka gaarno muhiimadda nuxurka sheekadana dhammaan ayaa markaas uga wada dhici doonaa muscabow Mhm, si wanaagsan eh, yuusufow dabcan eh, waxaa jirto Mhm.
waxaa lagu leeyahay qofka dabeecadaha markaasi eh, eh, eh, inantu amaba gabadha ama xaajiyadda ay ninka ku nacayso eh, ragga maxaa ma- suurtagal ah, amaba ay u badan tahay in ninka uu fahamsaneen ama uu dareensaneen isaga caadiyan howlihiisa ayuu iska wataa waxa uu u leeyahay qumanihii qoorta kula jiray la sheegay waay Een, ilaa waxa uu sameynaya kulli wax walba waxa uu haystaa wax wanaagsan wax isaga inuu maaragtay dhammaystiran yahay een, astaamahan sheegi doono haddii dhan walba oo xumaato ah ee maarata aana sheegi doono ama ka hadli doono isagu waxa uu isku arkaa in waxyaabahaasi dhan uu ka fiyoob yahay laakiin ee, qofka kugu dhow unbaa ku fahmi karo waxaa hadhow suurtagala in gabadhii iyadana ay fahanto astaamahaasi ama waxyaala iyadu ay jeclaysan ama ay ka filanayeen markay ku aragto hadhow in ay markaas iyaduna ay wejigii amaba ay isbedesho ama jirkii ama weliba dabeecadii iyo sidoo kale maskaxiyan yusuf oo qodobo dhowra ayaa Aha.
miiska inoo saaran Mhm.
oo aanu markaasi ku eegi doonaa oo dhegeystayaashuna aan la wadaagi doonaa qodobadaasi oo aanu markaasi dhihi karna iyaguna ragga inta badan ma fahansano dabeecadahan waa dabeecado maaragtay u badanna dabeecado rabbaani ah oo qofka eh, laga yaabo inuu ku dhashay ama qofka markaasi la dhihi karo waa qof aan iska dareemi karin dabcan qodobadani aanu markaasi eh, sheegi doono Eh, adigu maanta yuusuf waxaa jiro adigoo maanta waa ku- qof saaxiibka ayaan hay in badana waqti isla qaadanay waxaa dhacdo qodobo dhowra oo aniga aan kaa garanayo oo markaasi eh, aan kugu tilmaami karo laakiin adiga aad iska fahansanin qodobadaasi maanta haddii aan kuusoo bandhigo oo aad isdhehayn qodobadaasi iyo ceebahaasi iyo durdiradaasi waan qabaa aniga laakiin anigan muscaba laga yaabo inaan kugu fahmayo si lamid ah aniguna sida oo kale Eh, balse qodobada ma- marka marka aan fiirinayno maanta dhegeystayaal qodobka ugu hore laakiin eh, eh, laakiin muscabow eh, labada eh, markii la fiiriyo ragga een, dhammaan waxyaala qaar kama wada sino waxaa laga yaaba hadda qodobada markaas aan fiirin doono in nin meeshaas uu ku fiican yahay nin meesha uusan ku ficneen nin markaas uu- eh, kan qodobka hore inuu ku fiican yahay qodobka laakiin kan kale uusan ku fiicneen dhammaan ragga isku wada ma- ma- ma- ma wada ahaa laakiin Een, yartaa in dumarka ay u dulqaataan laakiin dumarka ayaga ma qoraan waxay markaas rabaan qof waliba ay ayaga markaas u dulqaadan karaan laakiin qof waliba haddii la dhaho waan maanta dumarka waan u dulqaadan ama way u dulqaadan dabcan way adkaanaysaa laakiin waxaasoo dhan ayaga dabqa mararka qaar ma laga dhegeyso eh, sida marka qaar oo eh, la sheegayo wix markay soo bandhigto ama wixii ay sheegto dabcan adiga waxay markaas kaa- laga yaaba inay kaaga gado inay ku ay socodsiiso waa gabadhii dareerka lahayd inay soo cosiiso laakiin ninka marka caaqilka ee maskaxda furan oo aan rabin in markaas reerka buuqi qayle aysan soo kala dhexgelin waa u kaadaa waa u dabeeliyaa wuxuuna markaasi uu dabcan maa- maadays fara badan ayuu u sameeyaa gabadhii si ay dhexdhexaad ay u imaato markii dambena wuu kaga rayaa ilan gabadha markii aad tusaale fara badan usoo qaadato wixii adigana aad hayin aana awoodin tabartaan ay- aysan ahayn waxaa laga yaabaa in ay gabadha kugu dirqiso ay markaas xoog ay ay kaaga dhigto taasna dabcan culayskeeda leedahay laakiin gabadha markaa waxay rabtaa ninkii maskaxda leh oo markaasi maarayn karo oo dhedhexaadna kaga dhigi karo xitaa qofka xitaa hadduu yahay eh, qof aan awoodi karin wixii gabadha ay u baahnayd qof waxaa laga rabaa marka aan toos u abaari karin gabadha waxa g- dumarku waxay aad ugu neceb yihiin wix markay qofka idhaa uu la soo boodo tusaale waxaa sii ma hayo laakiin waxay rabaan wax waddo dheer yar usoo yaramaro inta ka soo galo tusaale usoo galo sheekooyin waxyaala halkaa usoo maro ilaa markii dambe ay waddada ku imaato ay dhahdo dabcan hadal maskax leh buu kula hadla ninka laakiin haddii maanta muscab ay u imaato muscab isii waxan ma hayo
Mhm.
berri bay u imaan haddana muscab isii ma hayo markii dambe waxay iska dhaadhicin gabadha kolba ma hayo ku dhihi doona iska weydi kolba hee ma hayo ku dhihi doona iska weydi marka adiga ha barin hana barin sheekadan ha u badanin mararka qaar bal dhexaadkood maanta hadday ku dhahdo isii waxaa ku dhahdaa berri baan ku siin hadday berri dambe is- wixii isii ku dhahdo wixii shalay aa siisay ha- sheeko isku day hadda berri dambe hadday kula imaato isku day haddana inaad dhahdo ma hayo waa saddexdaas oo keliya muscawo waa la heli doona afarna uga dhig
si wanaagsan eh, yuusuf eh, qodobadan eh, marka aan dul istaagayno yuusuf oo qodobo dhowra weeyaan eh, balse mid mid ayaan u eegi doonaa iyo sidoo kale eh, mid walba iyo eh, qofka isagu markaasi aanu ka eegayno eh, dabeecaddaasi iyo sida iyadu gabadha ay u doonayso eh, qodobka ugu hore aan markaasi ka bilaawayno eh, waa yuusuf oo dhankaasi iyo eh, carada amaba carada badan waxaa loo yaqaano carada badan Aad qof iyo caro aad.
badan aada iyo aad ee dabcad ahaan waxaan leeyahay gabdha waxaa intooda badan markaasi dulqaad u yeelataa mowqifyo badan oo qalafsan Mhm.
oo markaasi ninka kala kulanto Mhm.
laakiin waa inta uu isaguna Mhm.
yahay ruux markaasi aan caraysnayn Mhm.
dabiici ah Mhm.
la fahmi karo Mhm.
oo markaasi qaladaadkiisa xilliga caadada Mhm.
ah si toosa ama si dadbanba Mhm.
u sixi kara waa dabcan waqtiga carada si wanaagsan Aad iyo aad.
horta yuusuf een, qodobkan ee, carada qof walba waa caroonaya aada horta.
iyo aad aada iyo aad waa qasab waay Aha.
qof walba oo Aha.
wacaroonaya ama madaxahow Aha.
ama yarow Aha.
ama weynow aada iyo aad Eh, laakiinse heerka xakamaynta waxa la jiro Mhm.
sida adiga aad isku xakamayn karto Aad iyo aad.
iyo go-aanada markaasi Mhm.
aa gaariso Mhm.
iyadoo inta badan eh, dadka khubaradu ay ku taliyaanba Mhm.
mar haddiiba caraysan tahay Mhm.
in afkaaga Aha.
aad ka qabsato horta aada iyo aad aad go-aan gaarin Aha.
haldin Aha.
Een, waxyaalo badan ayaa kaa fakanaya luu leeyahay yusuf markaas Mhm.
Ee, waxyaabahaasi kaa fakanayana wax weyn ayuu bedeli karaa waa reer ayuu burburin karaa Mhm.
reerna wuu dhisi karaa Mhm.
Ee, marka waxaa luu leeyahay gabadha inta badan Mhm.
dee ninkan carada badan Mhm.
ee iska caroonaya Mhm.
wixii yarba aan u Mhm.
dulqaadanaynin Ee, horta arrimahaasi waa arrimaha marta number one kaalinta hore kaga jira luu leeyahay Mhm.
dabeecadaha markaasi aan- ninkana aan fahansanayn Mhm.
laakiin gabadhu marka ugu hore usoo ifbaxaya Mhm.
ayna maaragtay isdhihi karta jirka isku gashan karto Mhm.
amaba ay jeclaysan Mhm.
karin ama haddii kale waan dhahno ay nacayso Aad iyo aad.
qofkii xitaa ay soo kaxanayso markii dambe aada iyo aad marka een, dabeecadahani sida hada oran soo sheenay Mhm.
een, arrintan waa sixi kartaa walow een, lagu leeyahay inta badan waa in xakamaynta iyo inaad isxakamayn karto aad u badiso laakiin markii aad isku daydo inaad saxdo ama sixitaanka aa badiso sidoo kale dee waxaa lagu leeyahay qof caadi ah ayaa laga soo qaadaya yuusufow caadi ahaan sidoo kale waxaa la ogyahay in caradu sideedaba ay ninka indha tirto oo ay markaasi ka qaado garowshiyaha ayaa lagu leeyahay iyo Hal inuu qofka inuu xaqiiqda- isfahmi waayo.
si wanaagsan Mhm.
iyo inuu marka xaqiiqa dul istaago Mhm.
yuusuf waxaa dhici karta waxyaabo badan oo adiga aad qarqarinaysay Mhm.
amaba mar walba aad isdhehaysay ha soo ifbixinin Mhm.
ama ha soo shaacbixinin Mhm.
inuu carabkii ka hado aada iyo aad oo marka waxyaabahaasiina ay Mhm.
dan ugu jirtay qoyskii ama reerkii Aad iyo oo aad.
reerkii isku hayay Mhm.
markii ay carooto waa sababta hadda aan marka yuusufo aan u lahayn ee, mararka qaar waa ay habboon tahay inaad xitaa hadalka yarayso intaa caraysan tahay waxaan ogsanahay sidoo kale carada waa iska muddo yuusuf aada iyo aad way maaragtay waxay u dhammaanaysaa.
badan tahay inay dhammaato saacado ama daqiiqado kadib hadba inkastoo dad ay bilo iyo s- maaragtay isbuuci iyo maalmo ku gaari karto laakiin eh, sidoo kale sida loo soo kala dib lagu lagu soo noqosho ogyahay eh, dadka wuu isku mid maahan kuwa ayaa laga yaabaa dee kuwa iska xiqdi badan Eh, waa laga yaabaa arrintii say u kala weyn tahay sidoo kale iyadana waa ay dhitimaan garanaysa marka waxaa lagu leeyahay yuusuf eh, arrintani waa mar- waxyaabo qaar maaragtay garowshyaha qofka ama ninka ragga ay maaragtay ay hoos u dhibcisaa amaba maaragtay dul istaaga sidoo kale ninkan waxaa suurtagal ah inuu xaqiiqda iyo waxyaabo badan markaasi uu dul istaago waxay markaasi ka keentaa le ama ku keentaaba inuu qaato go-aamo aanu ka fikirin iyo inuu cadaaladda markaasi ka fogaado sidaa awgeedna carada waxaa leeyahay ama carada badan waxa ay dishaa qalbiga haweeneyda amaba gabadhaasi ama eh, xaaska aanu ka hadlayno maanta waxaanay horseedaa burburka qoyska kadib markii aakhirkii uu dulqaadka gabadhu ka dhammaado ileen eh, sidaanu soo sheegnay maadaama arrintii haddiiba waxyaalo badan oo maaragtay qoyskii iskugu hayo yusufo oo la qarinayay oo lagu leeyahay maslaxad ayaa ku jira marmarka qaar xitaa eh, lagu leeyahay eh, waxyaaba maaragtay eh, waxaa jiro aad aad beenka sheegi karto adigoo markaa si ah, sida labada qof markaa isku soo celinayso oo kale Eh, marka arrimihii markay yusufow eh, meeshaasi ay tagaan oo caradii ay badato gabadhiina waxaa lagu leeyahay dulqaadkii ayaa ka dhamaanaya dulqaadkii ayaa ka dhamaanaya dee adigu waa iska cadusay dabcan bini-aadanka dabcan hadda arrintan aad ka hadlaysa carada faraha badan Ha.
ninka hadduu mar noqdo nin cara badan nin markaas joogto ah caradiisa buuqi qaylida buuqi mar walba qoyska ku hayo horka wuxuu horsedayaa burbur qoyska gabadhina ma rabto eh, nin sida ah, nin buuq badan qayli badan canaan badan taasi waxay u keenaysaa gabadha nin marka inay kohato amse ay karahaysato waxay u Marka- badan- aha.
waxay u badan tahay ba yusuf Aha.
haddii si aa u eegtid Mhm.
labada qof markaa isku eegtid ninka iyo gabadha buuqooda inay ka munaasabsan tahay amaba haddii aad si u eegto inay ka fududahay buuqa gabadha aad iyo aad oo aad kasii joogsan karto Eh, dabcan laakiin gabadha ayada haddee mar booqdo waa ahl- eh, waxaa laga yaabaa ninka inuu ka jeesan karo laakiin jeesan karaa.
haddii adiga ag- eh, aad ku booqdo gabadha Si wanaagsan.
waxaa laga yaabaa waxa eh, waxa dhan eh, guriga ay ka hayso mise ay samaynayso ama reerkeeda gurigeeda caruurteeda waxaas oo dhan inay markaa la- ay ka soo qaadoba inuu waxba uu- eh, gabadhan eh, waxba ay ehsan ahaynba ay tahay mid markaasi ay- ay- ay shaqaale iska tahay gabadha laakiin ninka hadduu uu kontaroolaya eh, carada faraha badan buuqa faraha badan qayrada faraha badan gabadha markaasi waxay u- us- u horseedaa gurigaas guri naxariis badan nin weliba nin degan laakiin asagoo og inuu buuq badan yahay qofku wuu caroon karaa wuu buuqi karaa laakiin maaha inuu joogto ka dhigo waxyaala qaar gabadha way samayn kartaa qofka wax ka carays way jiri- way jiri karaysaa laakiin haddii aad joogto ka dhigto ayaa laga yaabaa in ay markaas reerkaada burbur eh, qoyska u keeno gabadhina ay kunacdo haddii mar gabadh ay kunacdana dabcan haddii waa dareemi kartaa eh, sidii adiga wax u rabtay kuma ka qabanayso ilaan xitaa haddii aad la hadasho gabadh markaa ku faraxsan ma aha waa gabar markaas xitaa ay soo socoto markaa guriga usoo laabanayso mase shaqada aad kasoo baxayso aad guriga usoo socoto waa gabar kii baa soo dhow dabcan haddii marka u dhahdana kii gabadha xiise kuma qabto gabadha marka waa in hamuun ay kuu qabto xiise ay kuu qabto waa gabar marka adig inaad noqoto nin bashaash ah nin marna xanaaqi karo mid nin farxin karo mid dabcan gabar ina markaas aska aad oga dhigto gabar dhexdhexaad ah ka dhigta adiga yay weliga ku fahmi horaan baa loo yiri dumarka ana ma dhihin muscab horaan baa loo yiri gabadha gabadha xaaskaada ama reerkaada yay ku fahmin mar saaxiib iskala dhig la sheekayso la qoftan marna canaano iyo rabuuqo marka canaanaatan haddana madax u salaaxo ma aragtay raalli noqo dheh dabcan waa waxyaalaha iska rabaan marna canaan canaantii ha ku tagto adoo raaligelin oo haddana beri een, waa sii baxa shaqadan kusii adaa dheh ilaa markii dambe ay ka yaabto ay ku dhahdo muscab uu iska baxay maxay tahay sababtu maanta ii raaligelin uu raaligelin jiray dabcan waxyaala qaar ay kaga baranin marka dambe aad soo laabanayso haddana caadi sheekadii waxa ka dhigta wax hilmaamay ilaa shalay waa ku qaylisoo ku buuqdee caradii faraha badnay gabadhay ku taana dabcan waa in markaa heerkaas aad ka soo marto qaybtaas aad ka soo marto si laakiin aad u noqon adiga cara- caradaada buuqaada mar walba joogto ah Ah, gurigaad imaanaysa waa iska buuqaysaa waxaa arkaysa wax sisi waa iska buuqaysaa waxaa arkaysa gabadha iska jifta waa buuqaysaa waxaa arkaysa gabadha soo yaradaada waa buuqaysaa waxaa arkaysa gabadha adeega waa buuqaysaa dabcan waxaa laga yaaba xitaa gabadha salaad markay tukanayso Waswaas ee, inuu salaada dhaco.
inay ku- markay ku- ee, gabadha ku tahdo ee ku- ee ku- ee marka salaada ay ku- ay ku dahdo waxaa laga yaaba in adigoo ku buuqdo Si wanaagsan.
maxaad tukanaysaa maanta oo dhan inta badan yusuf waxyaabaha dadka baniaadamka ay ugu necab yihiin aad iyo aad buuqaasi iyo caradaasi badan ayaa ka mid ah waxaa lagu leeyahay adiga xitaa markii aa yareed aad iyo aad waa laga yaabaa inay kusoo martay hooyada iyo aabbaha markii lagu canaanto amaba canaan dhagaha lagaa marayo iyo markii ul lagu dhufto waxaa ku wanaagsan markii lagu garaaco dabcan ilaan ma- waa aragtay waalidka mar marba si waa lagu samaynaya mar waa lagu canaananaya oo maanta dhan baa lagu dhaga hadli sifa aad isku bedesho Aad iyo aad.
marna ushii baa lagu dhufanaya aad iyo aad markii lagu garaaco ayaa ka wanaagsan markii maanta dhan lagu ga- ag hadlayo Een- marka si la midaa yusufow Ah, waxaa lagu leeyahay hadalka horta aad- aad adiga wadataa musacbo Een, qadka telefoonkan waan soo gelin doonaa shakhsiyan qofka eh, qadka telefoonka soo gelin doonaa haddii inuu suurta gasho Een, hadda waxaa ku keentay qaraaca hooyada waxaa le horta canugeeda markii la qaraacayo Ha.
way dhibsataa Si wanaagsan.
waa hooyada usha soo martay Mhm.
waa hooyada hee usha soo martay hooyana kama danqato waxay dhahdaa waryaa wiilkan edbi yacni ayadana waxay markaasi la aadaa edibti ayadana ay soo martay gabdhaha hada waagii hore dabcan waad garanaysaayo markii la aroosi jiray eh, ama aqalka ay gabadha tegi jirtay eh, saddex walbaa lagu dhufin jiray kow bawdadaa loogu dhafan jiray haye Is- gabadhana haddee may xanaaqi jirin ee may buuqi jirin oo reerka iska qabsan jirtay waa hadda reerarkan heerkan soo gaareen duqiyada duqeyshimahan hadda maanta nala soo hadli doonaan ay ka mid yihiin Mhm.
ulahay soo qaateen Si wanaagsan.
saddex iyo laba ay soo qaateen reerarkina way dhaqi jireen laakiin hadda gabar maanta ul intaad ku dhufato Mhm.
ee guri ku joogi ma lahan haddaa wax ku dhufato isla markiiba kugu soo boodo waxaa laga yaabaa inay dhaha maxay tahay usha ugu dhufanayso caay iyo qaa- jaaifo inay meesha ka ay ka dhacdo laakiin gabadhihii amaba adiga toban lagaaga dhigo aad iyo aad marka gabadhi adiga usha aad ku dhufanin jirtay waxay marka ahaan jirtay gabar marka tarbiyada ah- ahaan loo siin jiray yaana ka hor dhicin qof ayaa marka qadka soo gelin doonaaye En waa habka ugu wanaagsan ee gabdhihii hore ay ku dhaqan jireen marka usha markii cunuga lagu dhufanayo aabbaha u qaraacayo hooyada way danqan waxay ka daqanaysaa usha ayada kusoo dhacday markii ho- hooyada usha aan lagu soo dhufanina ay ay dabcan u- aabbahay u aragto inuu tarbiyana cunuga waxay arkaysaa guriga ayada markii ay guriga imanaysay in ayadana qaab tarbiye ah Si ay wanaagsan.
guriga kusoo gashay marka waxay arkaysaa qaabka aabihii marka hore markii uu gabadha aroosayay tarbiyada uu guriga kusoo gashay inuu haddana markaa uu rabo tarbiyada ayada uu ay kusoo aqal gashay ee heerkan kusoo gaartay carruur ku dhashay in haddana heerkaa ay gaarsisay carruurta marka hooyinka way kala duwan yihiin laakiin kuwa hadda joogaan dabcan ma dareemayan culeyskaas dadka horena waxay leeyihiin ushii ayaa noo rooneed oo daawo u ahayd gabdhihii waxaan hadda la leeyahay sheeke sheekadan hadda socotay iyo waxay leeyahay aniga waaba ka- qaar ayaa leeyihin waa ka soo horjeednaa haddee dabcan waa dareemi kartaa gabadha xitaa markay usha ku dhacdo weligii may sheegan jirin laga yaaba gabadha markay saddex da afar da ay dhahdo oo laga yaaba usha xitaa barteed in la arko ama gabadha markay cunuga koowaad ay dhalayso mascabow inay aragto usha ama hooyada laga dhalay in- inay laga arko usha si wanaagsan dhaabici waagee soo gaaray in laga La- arko laakiin laga dho maxay Yusuf- tahay ushan adduunkii Waa waa la dareemi isbedelay karaa.
adduunka Dalban waa isbedelay.
isbedelay, haa.
hadda magaalo ayaa la imaaday Een, waxaa lagu leeyahay waxyaalo badan ayaa iska jiro inkastoo daarda usha anagu aanu maanta dhehaynin gabar maya gabar ha la qaraaca ma ahan Eh, laakiin horta, waxaan inaad si waxaan guud- ku keennay si gudiyisu cunugaas la qaraacayo hooyada inaysan ka xa- dabcan ay ka xanuunsanayso waxay uga xanuunsanaysaa in la tarbiyana ushana xanuunkeeda og tahay haddii usha aansan lagu soo dhufanin cunuga umaydansan laakiin uma haddana daqateen usha dhanka kale marka la eego wanaagsan tahay qofka cunuga maaragtay uu- ay tarbiyanayso Aad iyo aad.
Eh, isla markiiba Eh, marka yuusuf waxaa lagu leeyahay een, caadiyan een, arrintan carada carada Eh, gabadhu waxaa macquula inta hore ama mararka ugu hore xilliyada ugu hore inay Aad iyo iskaga aad.
dulqaadato Sax.
way u Aha.
dulqaadanaysaa Een, ilaan gabdhuhu waxaa jira gabdho iyago hataa kasii dulqaaddan moogtahay nimanka aad iyo aad way jiraan Aha.
marka gabadh inay iskaga dulqaadato waa macquul way iskaga dulqaadanaysaa laakiin waxaa lagu leeyahay xaddhaaf markuu noqdo ayay arrintu khareeranaysaa laakiin muscaw caradana saddex bay u kala baxda la soco mid waxaa jirta aas-aaska labada qof markii aad cilmu nafsiga ay ka hadlayeen weliba eh, buugan eh, buug qor- ka qoraa jira eh, caro fara badan qofka markuu xanaaqo in qayb hore uu markii dhallinyaradiisa ay tahay guriga reerka uu uu yahay in uu iska qaylina uu buuqayo iyo mar markuu gu- da uu noqdo ama uu weynaado aad iyo aad aad iyo aad in markaa qofka uu joogteeyo caradiisa buuqiisi wax yar uusan u dulqaadan karin Si wanaagsan.
laga yaaba hooyadii xitaa albaabkii markay dhahdo gabadhii ka dambaysa la socotay hooyadii ugo albaabkii inay soo xir ay dhahdo waryaa soo xir albaabkaas wuxuu kaga qaylnaa maxaa adiga ugu diraysa adigaaba weyneeda maad soo xirtid intuu sheeka marka ka dhigi bal axmedoo aamus ayo anaa soo xiray aamus ilaa heerka ay ka gaartay gabadha ay ku dhahdo bal anigaa soo xiraayo aamus yacni wuxuu diidaysaa qaylidaa faraha badan xanuunna wuu keenaa la soco carada faraha badan si wanaagsan marka een, yuusufow arrinta maadaama inkastoo ay maarata lagu leeyahay waa iska dabiici arrin maarata qofka waa la kala cara badan yahay Aad iyo aad.
dadka eh, waa loo kala dhalanayaa adiga iyo xitaa eh, labo- dadka asal dhalteen inuu waxaa suurtagal ah een, adiga ka carabanta mid ka carabadin adiga ka wanaagsan tahay laakiin haddana waxaa lagu leeyahay sidoo kale een, heerkii ayaa sii kala sarreeya sidoo kalena iyo u dulqaadashadii iyo dadka isdabaqabashadiisa ama qofka inuu isdaba qabto oo uu arrintii iska yareeyo amaba mar walba uu u arko inuu careysan yahay in uu waxyaabihii go-aanadii uu gaari lahaa tallaabooyinkuu qaadi lahaa iyo sidoo kale in haddii gabadhii uu gacan qaadi lahaa iyo waxyaaba lamid oo aada u tiro badan inuu iska ilaaliyo isna oo arrintaasi marka lagu leeyahay waa arrimaha ugu wanaagsan Ehe.
tallaabooyinka ugu wanaagsan Dabcan, ee- ehe.
ee isna maaragtay een, qayb ka ah qoyska la dhisayo eena ka ilaalinayo qoys burburka gabadhana mar walba ay ku leedahay ninka sixi kara khaladkiisaas iyo sidoo kale caradiisaasi dib ka fahmi doona iyaduna kama dheeraya lagu leeyahay Yuusuf.
dabcan muscawa gabadha haddii aakhirkii ee, dabcan een, dulqaadku ka dhammaadana waa gabadha hadduu aakhirka dulqaadku ka dhammaadana gabadhaasi ma baxdo laakiin ninkaa waxay ku tilmaamtaa mid doqon ah haddii gabadh marka doqon og ninkeeda ugu yeertana waa nasiib darro Mhm.
marka waa in markaasi ragga ay ogaadaan waxyaalaha gabdhaha ay neceb yihiin sida carada faraha badan iyana gabadhaada kugu yerin doqon laakiin afka kagama soo saarayso laakiin maskaxda niyada kaga qabsanaysa leedahay Yuusuf.
doqonkan hadduu mar caroodo waa doqonkan hadduu mar caroodo bes waay yuusuf waa doqon ay ku leedahay marka yaa dhihin gabadhan doqonka hadduu mar caroodo Mhm.
waa bes marka adiga halkaasaa taagnaanin marka waxaa habboon inaad markaas soo marisato geela meelaha aad soo si marka hore aan sheegay meelaha aad soo warwareegto oo gabadha geeskan ka soo gasho geeskan kale ka soo gasho carada weliga ha tusin si ay u ogaanin carada gabadha adiga aa qabto laakiin mar qaar waa fiican tahay ama way roon tahay inaad markaa tusto gabadha carada adiga aa leedahay heerkaa iyo heerkaad gaarsiisan tahay carada ama heerkay gaarsiisan tahay hadday heerkaa gaartana wax badan ayaa burburaya dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybare ee dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybare ee dhegeysanaysaan arrimaha qoyska yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal goorow dhegeystayaal een, dhegeystayaasha aan fursad siin doonaa qodob kale ayaan soo qabsan doonaa laakiin een, muscabow een, waxaa markaasi kaga hadlayna saaka deerta ku saaraynay arrimaha ee gabdhahu dabcan ay ninka markaasi ay ku nacaan sidoo kalena waa dabeecadaha gabdhuhu markaas ay ku nici karaan ninkooda waa dabcan waa soo qodob ayaa markaasi aad ugu falanqaynay sidoo kalena aad ugu dheeranay waana markaasi qodobka kooda waxaan ka dhiganay carada faraha badan iyo dhibaatada markaasi gabadha ay ku reebi karto mise ay ku keeni karto mise ninkeeda ay ku nici karto haddaba iyadoo saasi ay jirtay dabcan een, culayso fara badan ay taagneed ayna jiri jirtay musacbow een, hadda bal waxaan ogaanaynaa bal in yaroo sheeke hadday aan soo gelina meesha bal sida qoyska markaasi lagu dhaqi jiray mise lagu maareyn jiray si wanaagsan in yaroo kooban oo keliya Mhm.
oo aan lagu badnayn shan daqiiqa maxay gabadha ay la kulmi jirtay maxay culays oo dareemi jirtay Een, iyadoo waxyaala marxalad kala duwan ay mari jireen waa waagii hore kadibna waan eegi doonaa dhegeystayaal Een, waxaan fiirin doonaa bal een, maxamed ismaaciil cabdulaahi maxmed naay ku magac dheer ayaan bal weydiin doonaa bal gabdhihii hore iyo kuwan hadda inkastoo bal wixii hore aan ku tilmaami doono waxay ahaayeen maxay u dulqaadan jireen maxay yacni caqabado fara badan siday mari jireen oo ragga kala kulmi Een, jireen ahaa maxamed qadkii ku jiraa maxamed naay waan ku salaamayaa soo dhowow waan kaa qaaday waan ku salaamay Een, maxamed bal gabdhihii hore wax yar haddaa inooga taabato in yar oo kooban
miyuu gabdhihii hore iyo gabdhahan hadda ismid maaho haye gabdhihii hore aha horta waa la tuugi jiro oo tuug dheer baa laga bisan jiray sax
marka ninka ayagoona is arkin gabadhiyo ninka is arkin baa wiilka gabadha loo tuugi jiray oo waqti fara badan oo yacni ay is arkin oo kula ay ay kulmin ay kulmin baa loo tuugi jiray haye marka wiilkaas oo gabadha arkin baa loo dhisi jiray sax
salaadii markii guriga loo keeno aha saddex ulood buu ku dhusan jiray sad- oo ma marka waa qasab ma laa- ma laazima marka saddex ul inay inay gabadha qaadato saddexda inay qaadato waa laazim haye inay saddexda qaadato ah waa laazim haye ma ma saddex marka ma laba iyo halka ma dhigi karo
maya saddex baa lagu dhufan haye
markii saddex lagu dhufto marka kabihii iyo wixii waa kala hagaajinay marka ma usha ukaadi usha marka ma mareyn baa usha mise waa cadayga Waa u- mareer. dadkii hore dadkii hore wuxuu ahaa bahal jeeda udhiyo oo maqaari jir in laga soo dilaaciyay aanu malayni aha ana maa soo gaarin ay nooga sheekan jireen haye laakiin dhexdan waxay ahayd ur mareer ah sax oo gabadha markii lagu tuugo baa sii goosani haye ay dhacaanka ka bixiyo bacdi ay dallafi marka usha marka ma qofka marka guriga uu- mu la soo gelaa mise guriga mar horaa loo sii gelinaya mise asagaa la imaanaya usha maya habeenkii haddii moogtahay salaad subaxa raarta baa loo keeni jiray dadka oo waxa hadda casriga isbedela ma ahan ma maya maya casrigan maqribkiiba la la weerariyo la keeni maaheen aha salaad subaxa hiraarta iyo salaada la tukana baa gabadha wiilka loo keeni jiray sax markaasuu saddexda ku dhufan jiray haye guriga lagu soo geli jiro usha dafaar wate oo yaro ul yaro lagu talagalay ahayd haye
marka salaada marka kabiir ay kala hagaajin adeeg bay bilaabay markan maxay tahay kabaha marka ay kala hagaajinayso kabaha banaanka lagu siiban ama guriga lagu dhex siiban ay moogtahay waa dadkii martidii iyo arooskii sax ka soo qayb galeen dadki martidii arooski waaye haye kabay kala hagaajina marka ciday aadi ma gabadha aroosada ahayd gabadha aroosadeed ciday aadi haye jubbad shaana ma jirin abriiq cadow weyn baa jiri jiray haye abriiqaasi soo qaadi jirtay markan ayadaa soo qaadi ayadaa soo qaadi oo marka ma loo adeegi jirin madaxiis wax may qabin maya bilxiisa wax la dhaa xaragada laguma jirine
haye ayadaa markan sii shushubi markan oo ga- ma- marka maxamed naay halkaa i- wax yar iu kaadi een, gabadha haddee aroos ahayd ninkii salaadii loo keenay oo sima jira haddee gabadhii haddee xishood wax yar oo sima jirin marka xishoodkii yaraa xishood xishood maxay ahayd xishood wada xishooni haddee gabadh haddee ugub ugub ee tahay haddee gabadhina ninkii oo ay wada tegeen Ee, mararka qaar waa laga yara cabsoon jiray soo ma ahan inay gabadha ay soo yara baxdo maya haddii intay u bixi horta intay u bicortay dircideed bay bilaabi haye abriil weyn oo cad bay soo qaadi markaan abriilda bay keenaysaa shii bay shushubi markan gurigii bay shii ku shushubi dhacdiis
haye markay ay shii ay shubto markan koob waxaa jira markan oo hadda koobabkan dhigaha leh ma ahaane aha koob waxaa iska jira markan oo ilaahay si sidiidinay aan dhig lahayn warka koob dheg lahayn sida galaaska oo kale haa sax marka dhalinyarada saas ay leedahay u fadhiisanaysaa waa guriga dhexdiisa guriga dhexdiisa haye marka guriga ay fadhiistaan markan shiiba shubtee wixii bay u dhiibi abow kaa u dhiib buu dhihi abow kaa kale usii dhiibi abow kaa kale u dhiib ka kale kaa kale u dhiib si uu leeyahay gabadhii way guban marka marka gabadh gacanta heshihii ku haysaa ko- ko- dhegna aan lahayn dhigna aan ahayn marka ku dul sheekaysanaya koobkiiba ku dul sheekaysanaya marka gabadha hayso haa abow u dhiib bay dhahayn midkaa u dhiib midkaa u dhiib gabadhaana waa in lagu gubo oo gabadha ayadaa qof walba gacanta ka saari qofka iskuma sii dhibayaan ayaga ragga ah maya maya simadii ayaa gacanta ka saaraysaa haye markay gabadha markay koobka xadi wayso calaacasay saaran markay koobka dariisa dambe calaacasay saaran intii baa isla gaduudan iyo isla guyibo ha sax marka maxaa lo maxaa ula jeedaa marka gabadha saa loogu cadaabaya marka nin yahow haddii kollay tago waxaan u malayn diinyari un bay ahayd arrinta ayada eh haye
iyo maaragtay dhaqan maaragtay soo jireen buu iska ahaa haye
marka wixii hadda iyaga laga baxaya abay waan ku rabaa abow waan ku rabaa iyo arrinta umaatay maogtahay aad iyo aad oo hadda lagula hadli karin aan weliba gabadha la hadli karin hadda gabadha aan la hadli karin haye ayagoo midda hadda wax loo soo geliyo baa lagu keenaya dhacay sarqaad ayaa ka furan baa laleeyahay marka maxamed eh, gadaal aan u noqono wax yar haye gabadha markaa saddex ul ku dhafato hee bal sida hadda aniga nin ah, waa dabcan waad i taqaanaa waa nin yaro iska yaro dhuuman baan iska ahay haye hadda iga hadda iga xoog badanta ka waran haddii ka xun badan tahay aa kuwaa waxay samaysa markan way u fiirisay show xagga ninka waa ka xoog badan tahay habeenkii markii uun maalintii ay habeenkii waa sheeko dhacda sheega dhacda waay haye marka waa waa iska booday dhulkay ku dhufatay haye wuu cabaaday markan haye ciddi ciddi baa kusoo orortay markan oo gabadha laga dhisay waa deriskii dersi baa kusoo orortay haye war maxaa kuu dhacay waa laga qabto maxaa kuu dhacay baa layidhi maqaarta musqul la mariyo waa ii sindir raxootu yii
wuxuu lugta lugta ii baxda horta ii baxdo marka iska booday waa nin rage marka mu- eh, jabkiisa muu qarsanin oo jabkiisu qarsaday jabkiisa buu qasay maqaarta ii sindir raxootay haye
marka mid mid baa sidaa iyadoo maaragtay haddii gabar xoog le bay ahayd sax igi damana haddii rag macnada buu ka dhalay haye gabadha maanta caawa haddaad garaacdo hooyadeedii aabaheedu ma sheegan jirin haa way qarsan jirtay way qasan jireen sax gabdhaha waa la qaadi jiray duurka inta la aadiyo oo xarig aad u qaato duurka lagu xiro ahaa yaa soo garaaciyo cidda gurigiiba haddana keeni oo xilli habeen mise maalin ma- maalin cad ha habeen
oo waa la bixi waa la bixi duurka la aadin guriga maxaad ma ka yaabay in hadduu ushii waxaa la maqlo oo maxamedo maxay ii diidaya marka in aan guriga ku dhex qaracdo gabadha ushaa la maqlay haddii mugta dhow dhow cidda mugta duurka lagu dhisa guriga iyo cabaadkii waa iyo cabaadki baa la maqlay mugta haye meelaan cabaadayni baa la geyn markan aad iyo aad waa soo garaaci dugta kasoo gelin salaadaasna adeegeesa hore kasii bilaabi waxay sheegana ma jiro haa sax haa marka een, shihii marka gabadha ay calacasha ay saarto sumo ay gubato marka maxaa- marar qaar waxaa laga yaabaa nin inuu is nin is- inuu iska dhaga adkaado oo uu dhaho een, eh, shaha uu ku- sheekadu iska wato marka qofkaasi masaasay shaha ula taagnaan gabadha saa maya inta dambe adigu way uka qadqaadayiin marka waadida isku mid maahe aha marka inta dambe u laga qadqaadayo laakiin ayagaa lagu gubi marka ayaga ehe waryaa hebel maanta gaba islaanta uu qabistaankiya lama arkaysin haa waa marka sheeko imaadeys bay ka dhiganayaan sheekadii maalaysa dhow damba laga dhiganaya waxaa maqli jiray eh, lii sheegay hadda ka horena eh, in eh, gabadha aroosada la dhihi jiray kac ninkaas soo kici gu- gurigaas gale soo kici maxaa arrintaa maxaa loola jeeda duqo baa wuxuu yidhi magii nin baa gabar loo dhisay haye
marka nin baa saa u sixinto maracadoo bafti isku duuduubay
haye
markaasuu yidhi macay ninka soo toosi ninki ninkaas soo toosalna gabadhi haa haye luqunta qabatay waa la xarbisay waa- waa la dhacday oo mid dhiban iyo bilbilcada toosi kartaa waa nin soo jeedaa toosin karaa nin soo jeeda toosi karaa sheekada ayadana way dhacday haye
sheekada ayadana way dhacday waxa- waxaa raba inaad gaar noo celiso Ee, waxaa jiri jirta eh, markii gabadha la aroosayo ee, in aqalka eh, cidda laga durqin jiro oo laga yara fogeyn jiray haa saa maxaa loola jeeda oo gabadha cidda looga fogeyn jira haddii kulbo hadda haddaba jirtaaba hadda baadiyiba jiraabo ilaa hadda way jirtaa ilaa hadda way jirtaa markii aqal baadiya laga dhisi aha xagga oo kalaa lagu dhisi haye haddii nimanku labada qof way isku cusuban yihiin sax
marka ma ogaad adiga ay tahay adiga garanaayo oo iga fogay aad
aad baad umahadsantah maxamed bal hadda gabdhaha hadda joogaan marka iyo kuwii hore maxaa u dhexeeya marka hadda aad ku tilmaami kartaa adiga gabdhaha sababta bixitaanka way ku yaraayeen oo ragka may bixi jirin oo reerkooday qabsan jireen ilaashan jireen Reer- reerkooday qabsan jireen oo dhaqaanaysan jireen hadda ninka si waxba uu yahay oo nin carab badan qaylo badan uu yahay xitaa haa haye dadka horta iska reer baadiyo ahaa reer magaal ma ahayn dadka magaalaha dad baa la soo galee aha dadka horta baadiyo un baa la ahaan jiray sax marka qofkaa reerkiisa iska dhaqan jiray aad iyo aad haddi maanta dhibka jira waa la aragtaan u malaynaya iniga wariyaha wax nagala sheekaynaba ma aha aad iyo aad aad iyo aad haa marka gabdhi maanta dhibkaa duriimka xadihi uu iga soo boodo oo waaba- waaba- waa furitaanbo gabadha baadiyaha waagi hore ninka wuu iga soo booday haddii laga maqlo maxaa lagu samayn jiray waa la xiri jiray oo geed baa lagu taagi jiray geed baa lagu taagi jiray inta la xiraa dhulka laga gelin jiray
yaa qiraaca marka ma ninkeeda qiraaca mise waalidkeeda qiraacaya maya wa- waalidkeeda garaaci jiray haa sax In- inta la garaaca weliba inta ninka loo garaaca dhihi jiray waryaa naagtan qabo xir
oo waa lagu waa dabcan waaba lasii waa lagu sii dirdiraya ninka waa lagu sii dirdiray marka waa gabadh cabsoon oo reerkeeda markaa qabsan oo cabsi baa reerkay ku dhaqan jireen gabdhaha intana inta intana ninkeeda ka cabsan inta aabeed iyo hooyadii iyo iyo ka cabsan haa Ah, maxamed aad baad u mahadsan tahay saaxiib hayo waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed ismaaciil cabdullahi maxmed naay ayuu ahaa dhegeystayaal Eh, dabcan muscab waa maqlaysa eh, sheeko yaran dhex martay maxamed ismaaciil si wanaagsan ayuu wuxuu leeyahay dhegeysanaya.
gabadha waa la taagi jiray xirig baa lagu xiri jiray gabadha haddii reerka ka baxdo ay dhihi jirta ninka waa nacay xitaa hadda musaaka waxaan ka hadlaynay ninka qaylada badan cada- carada badan iyo buuqa badan ayada waxaas dhan dheg jilaq umaysan jiray gabdhihii hore waa maqli jirto gabadha saddex ul bay qaadan jirtay haddana sheekada waa maqlaysa gabadha waxaa la dhihi jiray kac ninka halkaa jifa soo kic nin soo jeedo oo laba nin heshiiyeen ogow ninka waxaa la kac seexo ninka arooskana wuu la heshiiyo wuxuu leeyahay halkaa seexo gabadha ku soo kicinaysaa waa nin soo jeedasa u kicinaysaa marka gabadha marka waa la xarbin waa inay ku khasbantay in ninka soo kiciso oo haddana sheekada waa maqlaysa wuxuu dhahay gabadha markii guriga la keeno een kabaha way simaysaa laba laba qof walba kabihiisa ay isku hagaajinaysaa qof walbana shahay siinaysaa marka waa wixii hore lasoo maray dabcan hadda eh, waxaa la joogo eh, dabcan cid dhegeysanayso ma lahan gabadha hadda waa maqlaysaa ninka ninka hadduu tabar yar yahay waxba ulkuma dhufan karti si hadda ana oo kale ulkuma dhufan kari soo maaha muscab Mhm.
Ul- ul gabadh baan ku dhufan karaa mise Adiga.
haddii gabadha ka xoog badan aan gurso adiga kulley yuusuf hadda gabar kaa xoog badan aniga maba garanayo nin eh, intan feris lagiyaa tahay Een, Waa garan.
dabcan yuusuf Eh.
run baan ku sheegayaa Eh, ma aqaana hadda aniga kulley inuu wadnaha beebku yahay oo aa cabsan
Laak- laakiin Een nin- fulinimo nin- ay kuu geyni ma ninka- garan.
ninka hadda sheekada waxaa la markii gabadha dhulka ay ku dhufatay Ha.
baa dadkii baa u imaada diryaankii markii la maqanaa dadkii dariska u imaada maxaa markaas u dha dhugta ii baxday waa isbadbaadiyay waa isbadbaaday ninkii Eh.
marka muu dhihin gabadhi baa iga xoog iga ta- iga itaal roonaato Mhm.
oo xoogi muusan sheeganin oo Eh.
muu dhihin gabadhi baa iga xoog badisay arrintii ugu la yaabka badnaa intuu Eh.
sheekeynaya Eh.
waxay ahayd Eh.
gabadhii haddii micnaha hadhow howlihii ay kasoo bixi wayso Eh.
amaba asg- asgaftaan Mhm.
xarig ayaa qoorta kaga xiraysaa miyuu dhamse gacmaha kaga dabcan xiraysaa gabadhi waxaad xiraysaa waa- waana soo qaracaysaa banaanka ayaa geenaysaa Aad iyo aad.
waad soo tumaysaa Eh.
dib yaa guriga ugu soo celinaysaa daban waxaas wax soconaya hadda iyo wax la isku dayi kara maahan yuusuf waa dadkii hore Eh, dadkaas dadkii hore ayaa laga waana hadlayaa ilmaha ilmo qiimo badan oo sharaf leh ood hel- heerka maanta dowladaha xitaa maanta maamulaya dadkaas ayay soo dhaleen dadka hadda maanta ilmahan hadda arkayso eh, dhibaatada iyo lagula jiro waa ilmaha hadda eh, dabcan buuqa iyo qaylida hooyadii aabihii isdagaalahan arkayaan laakiin hooyadii waxay arki markii aabbaha uu hadlayo oo warya aabbaha soo socdayo idab isku yeed dabcan way tixgelinaysaa laakiin hadda waxaa la- warkii baa soo socdaaya wiilki oo aabihii oo dabcan wiilku meesha fadhiyo Sah.
ama carruurta meesha fadhiya malaakiin baa soo socdaa dabcan waa nasiib darro marka waxyaalaha badan ee carrada keenayo ayaa ka mid ah dhegeysta markuu maqlo hooyadoo si qaldan u hadlayso mise guriga oo waxyaala qaar markaas ka dhex taagan ayaa laga yaaba inay carrada sii bato horaana waan sheegnao gabdhaha ma bad buuq iyo far- qayli fara badan hadda ma jeclo ma doonayaan wixii hore laga soo gudo ma soconaya waxa hadda wixii hore Mhm.
ma jiraan laakiin hadda gabdha ha buuq iyo qayli ma rabaan waxay leedahay istareex ayaan doonaya Ha- haa, waxay leedahay dabeecadaha qaar ee gabdhaha ee ninka ay ku rabin waan soo sheegnay waa tan uu koowaad waxaa la dhahay ee muscabo waa waxaa ka mid ah carada faraha badan Een, tan labaad een, amase waqtigii ayaa
yuusuf Aha.
dabcan waktigana wuu nahayaa Mhm.
balse waxaa mu- noo muhiimsan qodobo kale inoo harsan aad iyo aad Eh, dabcan eh, waxay nagu qasbi doontaa in eh, Isbuuca kale aan ka isbuuca hadalno.
kale aan ka hadalno Aad iyo aad.
laakiin qodobka labaad Aha.
waa inuu muhiim sidoo kale Sax.
sifa eh, toddobadaa sii beri looga sii aad iyo faaidaysto aad qodobka labaad ee mascabo waa baqaylnimada dumarka ma denayaan mana xiisiyaan baqaylnimada baqaylnimada waa laba nooc mid eh, la taaban karo iyo mid aan la taaban karin mid haddii marka qofka uu hayo oo wixii uu leeyahay bal ciddii u tashiil u yaryaree waa mid iyo mid waxaa jirta iyadana eh, qofkii asaga ku dhashayba ama nooc iskaga ah asagoo hanti hayo nooc weliba hayo adana reerkii kaga sii baqaylayo iyo mid wax cidda reerka u tashiilayo waa bakhilnimada Ba- lacagta ku ba- salaysan dabcan ama baqiilnimada.
hantida ku salaysan Ha, aad iyo aad marka baqiilnimada ee la taaban karo waa ninka markaas lacagta iyo weliba dhaqaalaha uu nolosha iyo weliba badbaadin karo qoyskiisa uu ku bixin karo iyo weliba uu aad markaas waxay u- dabcan u- aad buu ugu yaryareynaya wixii asagoo hantidii hayo ayuu haddana gabadhi ku yacuudinaya mise gabadhi aad ugu yaryareynaya marka gabadha ma danaynayso mana rabto laakiin gabadha waxaa leeyahay waxay danaysaa midka gabadha baqaylnimada ah laakiin wixii u tasheela uu leeyahay oona runta ugu sheegay wuxuu leeyahay intan baa maanta hayaa intan aan berri isticmaalno intan isbuucan isticmaalno intanna noo hay laakiin gabdhaha waxay ka doorbadaan ka jeceliyin la dhahay in marka wixii dhan ayaga loo dhiibo qayb ninka caqliga maskaxda leh oo marka asaga rabo in baqiilnimada gabadha aysan dareemin waxaa haboon in gabadha haddii tusaale tusaale usoo qaadan muscab toban kun inuu marka shanta ka rabo u dhahay shantan baan hayaaye bal shanta inoo tashiil inoo rebel intaa wax kale laga heli karo xaaladaha way iska yar cakiran yihiin si shanta kale waa hadhow marka loogu baxsado waa dabcan ninka marka laakiin haddii gabadhii wixii haddana shantii uu haddana usii kala reeba mise kun uu siinayo shan boqol laba boqol uu siinayo dabcan gabadha een, eh, waxaa gabadha gelaysaa ayada nafsadeeda wax marka eh, qofka xitaa aan ku tilmaami karin in asaga nafsadiisa u isnaco uuna isku qof baahi badan baahi badan in gabadha ay isku qaado baahidana marka gabadha ma rabo in adiga tusto baahi qofka inuu istuso waa laga fiican yahay adigoo wixii heli karo ama adigoo wixii aad u samri karto weligaa in qofka baahida istuso ma ahan Een, muscab markaad fiiriso baqaylnimada qofka gabadha cid danaynaysa ma laha qofka inuu baqiil noqdana mala rabo waa in marka dhadhexaad uu noqdo wixii aad reerka aad awooddo waad u awoodi kartaa wixii aad usan u awoodin gabadha way kula fahmaysa wayna kula qaadan kartaa laakiin adiga baqiilnimadaada nafsadaada ha gelin si marka dhibaato aysan kuu keenin baqiilnimada waxaa marka qofka kaga filan intuu asaga noloshiisa haysto oo nolosha uu ku- gabadha uu ku- uu- yacni qaabka uu maareyntii qaabka uu ku dhisi lahaa qaabkii waxaa leeyahay reerka uu ku- uu ku wadi lahaa ayaa markaasi kaga filan baqiilnimada labada waa nin markaasi xaaskiisa kala bakhaylayo shucuurta kalgaceelka iyo weliba tan erayada jeceelka iyo weliba naxariiska eh, muujinayo dabcan waxaa laga yaaba gabadha inuu wax siinayo lacag uu siinayo laakiin waxaa buu siinaya laakiin haddana wuxuu kala baqaylaya muscabow wuxuu haddana kala baqaylaya fiiri wuxuu kala baqaylaya naxariista kalgaceylka iyo muxabadii iyo wixii markaasi wanaagsanaa uu gabadha u muujin lahaa uu siin lahaa uu kusoo xergashan lahaa uu laabteeda ku wala- ku ballaarin lahaa ilaan horaan loo yiri qof hadda wax ka hesho dabcan halkee dabcan muscab haddii aad maanta shay adiga aad maanta ku fiican tahay waxaa laga yaabaa shay kale inaasan ku fiicneen marka waa biniaadanka saa iska ah qofkii haddii laga yaaba in lacag fara badan uu bixinayo uu gacan furan yahay gabadha way ku jeclanaysa waa sax laakiin waxaa ka maqan haddana mid kale ee aad ugu sii baahan tahay oo haddana ee taasi ee lala lamaa lala lama- la- qofka lala lamaaninayo ama ee lala heli kara in labada qof ay isku wadi karaan waa nimda waa midda ah in mar qofka galgaceel uu helo naxariis uu helo loona muujiyo si markaasi gabadha ay u hesho naxariistii loo baahnaa baqaynimo aysan ku salaysneen baqaynimada labadaasi nooc ayay marka muscabo u kala baxaysaa waa baqaynimada qofka asaga istusayo wixiina wuu hayaa laakiin wuxuu rabaa inuu tashiilo iyo mid markaas asaga uu kala baqayn nafsadiisa ay tahay iyo weliba baqaynimada ah qofka in uu markaas erayada jeceelka muxabadii naxariistii muujintii labada qof markaas laga doonaya in uu qofka kusoo uu qofka qofkiisa ku wanaajiyo ilan gabadha haddii mar xaas margu ku tahay gurigan ay ku joogto carruurtana ay ku maareynayso carruurtana ay ku dhis adi nafsadaada sidoo kale ay ku shaqaynayso ayna baahiyada sidoo sidooda sida oo kale ay kaafinayso muscab maxaa markaasi kala baqaynaysaa waa laga qurux badan yahay markaas inaad kala baqaysho Si wanaagsan.
haddii waxba aad u helin tan kale marka waa inaad siiso haddii dhanka dhaqaale aa yihin waxaa kaga fiican inaad haddana tan muxabada kalgaceelka iyo weliba naxariista inaad markaas u muujiso si ay Haddii- gabadha ay u hesho muxabadii loo baahnaa oo aan ku salaysnayn mid baqaylnimo ah muscabo haddii aad labadaba helaysan Mhm.
yuusufow Aad iyo aad.
ha ka reebina Aha.
inaad iskugu dartid Aha.
haddii lacagtii aad u helayso Aha.
bakiilnimada dhanka lacagta iyo dhaqaalaha muxabada tii maxabadan aa u helayso Aad iyo aad.
dee waxaa la dhahaa yaaba waaba waxay dhahaan maalmahan dambe Eh, janno janno janno ku janno sug.
ku sug Aad iyo aad, janno Marka- janno ku sug.
janno janno ku sugti Aad waa.
iyo aad.
Eh, marka yusuf marka Muscabo.
arrimahan waxay ka mid Aad iyo aad.
yihiin een, dabcan cudurro aan la daaweyn maxaa karin loola jeedaa janno janno kusug muscab Dee- adigaad dhankaa ku roone Eh, Janna- dabcan- dabcan qofka wuxuu janno janno ku sugaya Janno- Lacag- janno- jannada adduunka aad haysato ayaa jannadii jannadii aakhirana ku sugaysaa haye Eh, dee janno janno ku sug nin adduunka maarte iska maarte Mhm.
eh, barwaaqo la siiyey Aad iyo aad.
ama hanti ha ahaato Aha.
faraxsan Aha.
eh, sidoo kale dee xaasaska iyo sidoo kale dumarkan waxay ka mid yihiin Aad iyo aad.
ee, ku- ee, micnaha waxyaabaha iyadana maarata Aha, aha.
ee, naxariista iyo sidoo kale barwaaqada ka Aha, mid ee adduunka taalo aha.
ay ka mid yihiin marka iyaguna Aha.
gabar wanaagsanna Aad- haysto aad iyo aad.
ayaa marka waxaa lagu leeyahay gabar wanaagsan u Aha.
haystaa ee, sidoo kale carruur wanaagsan u Aha.
haystaa ee, adduunkii stresskiisana ee, micnaha waa qoslaysa maxaa kuu soo naasa caddaad adiga marka sidaas ayaa loola jeedaa Ee, janno janno ku sugeen Wascawo.
Ehe.
Oo, waa wax yar Bas ee, aad marxaladaas ay ku jirtaad waa qososhay mar aad iyo walba.
aad.
Haye.
As-
hagaag nadiifkee jalilisiyaa adoon ku jecelo johoradeydii jaalka kaa xushay jaalka jaalka kaa xushay ifraax janaay jannadiifkee jalilisiyaa adoon ku jecelo johoradeydii jaalka kaa xushay jaalka jaalka kaa xushay midaan jantay waa janno janno kusug jaliil baa igu galladay janno janno kusug midaan jantay waa janno janno kusug jaliil baa igu galladay janno janno kusug
waa maqlaysaa wascawo inkastoo laakiin mamnuuc ay ka tahay een, idaacadda in hees laga sii daayo laakiin haddana waxyaala qaar waxaa jira marar qaar loo baahan karo laga soo gelin karo sida hadda aad maqlaysaan ee, hebla- heblaay heblaay janno janno ku sug Ee, sidaa maqlaysay waa ifrax dabcan janno kusug jaliil baa igu galladay janno janno kusug waxay ku imaatay muscab oo keenay janno janno ku sug maanta ay dhegeystayaal ka raali noqda taas waxaana loo baahan yahay muscabo waa qofka laga doonayo inuu asaga uu sameeyo sida hadda een, la leeyahay qofka haddii waxba a u hayin ha kala baqaynin janno janno ku sug janno jannada ku Aha, sugta gabadha waa marka waa inaa u geerartaa inaa u haystaa Labada ee sidoo bakheel- kale labada inaa bakheel ha isku ammaanta darsamin.
gabadha ha marka gabadha waa fiican tahay in qofka uu ammaano si ay gabadha ku cuneen gabadha way jeceshahay nin maanta ammaanayo nin sidoo kale sifeenayo si nin sidoo kale qadarinayo waa dabcan waxyaalaha markaas tacticska ama waxyaalaha markaas maskaxda ah waxyaalaha loo dega dumarka ee lagu wadi karo ayay ka mid tahay hadda heerka taagan maanta jiro ma aha ushii la qaadanayo oo gabar in duurka loola baxo lasoo shibinayo lasoo qaraacayo haddana lasoo celinaya ma ahan marka aan- marka janno janno kusug gabadhaada waa inaa markaasi ka dhigtaa si heer sare aad oga gaarsiiso ama si heer sare aad oga gaarto reerkaada Ee, muscab waa- waxyaalaha oo kale wuu rabaa waa arkaya inuu qusilo yusuf eh, dabcan aniga en, aad iyo aad.
arrimaha isku wanaagsanin Ay.
Eh, yacni en, maxaa la dhahay eh, arrimaha hadda micnaha ka hadlayso aad iyo aad ee ah eh, wuu qoslayaa iyo Mhm.
wuu kaftamayaa Aad iyo aad.
qosolka adiga ayaa bilaaba mogtahay yusuf sidan ayaa iga muuqata horta iga soo horjeedaa aad iyo aad Eh, walow laba maaragtay laba ru- studio aan ku kala jirno aad iyo aad haddana jihaada uu ii muuqdaa dadka waxay u malaynaa inaan is hal meel wada fadhina Eh, moogtahay dabcan laakiin mikrofoonka noo kala ah Eh, ninkan waa ninka farsamada hagayo aad iyo aad halkii ayuu fadhiyaa aad iyo aad waa ninka faraha fudud ee maaragtay farsamo yaqaanka wanaagsan Mascawo, waay bal dhegeystayaasha qaadadka telefoonada sina inkastoo ay hamuun u qabaan doonayaan barnaamijka inay ka qayb qaataan Een, dabcan dumarkana way xiiseeyaan Een, waxyaalaha markii eh, danahooda laga hadlayo Ha.
aad bay u xiiseeyaan maanta oo kale markay ragga ku kici lahaayeen Ha.
laakiin waxaan leeyahay ragga ayagana waxaa haboon in markaas isdifaacaan oo istaageeraan anaga dhadhaxaad baan ka nahay aniga muscab Een, dabcan waan filayaa in dhegeystayaasha fikirkooda saliimka ah maxay tahay sababtu gabadha horta u keenaya ama u keenayso inay markaa ninka ay nacdo iyadoo qodobadan isbuuca dambe aan ka hadli doono sidoo kalena een, marti aan u raadin doono hadduu eebaa raalli ka noqdo Een, waxyaalaha hordhacna ee, maxamed naay ee, maxamed ismaaciil cabdulaahi maxamed naay ayaa sidoo kale wax yar oo koobanna noo- noo sa- noo sharaxay oo dumarkii hore iyo kuwan hadda markaas farqi weyn u kala dhexayso mascab maxaa keenaya horta in gabadha ninka ay nacdo markii laga soo tago
Mhm.
een, baqaylnimada iyo sidoo kale carada faraha badan Si maxaana wanaagsan.
gabadha eh, gaba- eh, dabcan carada faraha badan keenaya ninka inuu asagana sameeyo dabcan waxyaala fara badan oo qofka muhiim u ah inuu ogaado Mhm.
hagaag eh, dhegeystayaasha dabcan naga jaahil bixin doona Mhm, isugu aad iyo aad Eh, qodobada ba- walow qodobada haddaan ka hadlayno Eh.
maadaama aanu sheegnay Aha.
in qodobo dabiici ay yihiin Aad iyo aad.
bakheelnimada Mhm.
daawo ma laha yusfow aad iyo aad lagama Baqaylnimo daweyn da- karo maya daawo ma laha Lagama baqaylnimo.
daweyn karo.
wax walba aa sameyso bas dhuuxaada ay ku jirtaa aad iyo aad gacan adayg haddii ilaahay uu kuu Aad iyo dhashiyey aad.
dee yuusufoo waxa bixin malaan gabadha maxaa le marka iska dulqaado gabadha na- na dhegeysanayso
iska dulqaado Aad ilaa iyo wax- aad.
ilaa wax dhac maku dhehayno Aad iyo aad.
oo ninka jeebkiisa wax laakiin galba laakiin laakiin marka qaar waa la ogolaya diinta islaamka xitaa bay dhigaysaa gabadha haddii ninkii wixii rabto wixin uu hayo uu asagana ku adag yahay waa la fiican waxaa mar qaar Jeebka inay- gacanta gashanaa inay la- marka qaar ay dabamarto ee wixii wixii waxna ay kala soo baxdo waxna ay u reebto laakiin ma la rabo inay waxay kasoo wada qaado yuusufoo taasa ma garanaya aniga marka gabadha waxaa haboon inay wixii aysan ninka kasoo wada qaadin laakiin wax yar ay keli ay kasoo qaado si wanaagsan si reerkii ay ugu masruufto ilaan gabadha reerka ma- reerka qayb ka tahay reerkay masruufaysaa haddii asiga wixii uu hayo ka waran wixina uu rabin inu dhiibo soo Waa- dhibaatada ma wayna aha jiraan yuusufoo marka macquul gabadha mar rabta inay baxdo ee dhibaatada banaanka ay geersiiso reerarkeeda ay gaarsiiso oo ninka ima biiro oo sidan ima dhaho dhibaato ayadoo qabto haddana sii dulqaadanaysa sii adkaysanaysaa haddana wuxuu- waxaa laga yaabaa dhib iyo buuq inuu kula sii hayo baqaylnimada waxaa laga yaabaa inuu carar qayle fara badan haddana kugu s- oo yani ku- uu ku hayo haddana bakheelnimadiina ee labadii uu isku darsaday sidaanu sheegnay Aad iyo ee, aad.
bal mid haddaa kasoo bixinin Mhm.
midda kale isku kasoo day bax.
inaa kasoo yani tii baxdo lacagtii wixii haddaa kasoo bixin iyo waxaa haboon tan kaloo maarata kalgaceylka maxabada naxariista sifa ay u yar daboosho bal yacni haa ay dhahda arrintan baan ka haystaa haddii taan aan ka waayo tan baa onaha iga- iga qabanaysaa sida haddaad ku maqlayseen Ee, maankaayo ifraxaya wuxuu dheh ninkaa dadhahay
heestan aad iyo aad.
hees lasoo sponsor gareeyana Mhm.
way u eg tahay lasoo maalgeliyey yusuf aad iyo aad oo dhankee Ee, dhanka iyo magaca aad maanta dhan tibaaxayso haa waa tahay oo ku kala faraha faraha taagatay aad iyo aad dhegeystayaashaan u daayna marka si wanaagsan eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal tiro badan ee qalad ku jira Mhm.
si dhegeystaha ugu hore low star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cismaan oo nairobi kaala soo hadlay aad baan kusoo dhaweynaynaa cusmaan
cismaan maxamed sheekh awow haye si wanaagsan waan kusoo dhaweynaynaa ifa ayaa lagu ogaa maalmahan dambe nairobi ayaa joogtaa islii baan kula joogaa weliba kaan foge soo dhawaay aan ku leenahay
aad baan u dhawa horta waa mahadsantiin aad baan in dhegeysanay inkastoo qaybta hore kasoo gaarin si wanaagsan
Een, intaan fikraddeeda gelin haa horta hal arrin waa kasoo horjeeda aniga sax janno in lagu sheegano ma aaminsanin Mhm.
janno ilaahay baa bixiya subxaana watacaala haye
hadday ugu soo dhawaato waxaa la yidhaahdaa xadiid rasuulka wuxuu ahaa almar ah, addunyaa mataacun wa khayru mataaci almaratu saalixa sax
mar'a baari ah oo lagu raaxaysto oo qalbiga u roon baa lagu soo dhaway laakiin janno ilaahay baa leh subxaana watacaala laakiin qalbiga wixii u roon oo dhan naxariistaa soo gelaysa moogta inaan hadde xoogaa moogta haddii islaam aan kuri dambaabna lama hawdo
sax halo waxaan ku maqlinaa walaal
laakiin yaa uu markaan hadda intaa ka gudbo horta janno ilaahay hana siiyo subxaana watacaala dhammaanteen dadka islaamka ah haweenku waxaa la yidhi haweenka baariyaalka oo qalbiga u roon raggooda oo markuu ninka saa u fiiriya markay soo socoto markuu joogo uu qalbigeeda aad u jecel yahay Mhm.
haddee qalbiga waxa u roon waxa la jecel yahay weya waa naxariista ka mid ah sax si aayadda qur-aankeedu wajacala baynakum mawadatan waraxmatan raxmadaas iyo mawadadaasaa soo gelaysa Mhm.
laakiin waxa weeye qofka labada qof markay isjecel yihiin hadda horta laba qof hadda isla joogaan jecladaa fiican aad iyo aad
haddii carruur is dhalina kasii baabal-uula wey sax
mar haddiiba laysu joogo in laysu naxariisto qalbiga laysu furo isjeclaada waa shay wanaag Mhm.
bakaylimada marka waa shay cajiib ah Mhm.
wax xun wey weliba nabigu uu ka duceysay alayhi salatu salaam aad iyo aad haddii aad heli karto oo ilaahay ku siiyey biilkii iyo jeebkaada uusan kuu awoodo Mhm.
gabadha inaad biilka marmar xataa u kordhiso waxay rabta siiso inkastoo markasta horta laga lagu bixinayna haweenka haa inaad qalbigaada inta badan dhisaal rabaa qalbigeeda dhistood ilaaliso aad iyo aad
ee bakhayl nabigaaba ka duceysay calayhi salaam waa sharciga waa shay xun weeyo bakhaylnimada waa cudur aan daba lahayn ahay Mhm.
bakhaylnimadii xaasidnimadii wax xun wey aad iyo aad laakiin reerka haddii tawar iska hayso oo dee biilka iska yaryahay warbal intaana maanta soo hela intaa noo yaryara etadeta waa sharcigaaba ogole moogta waa macquul laakiin ilaahay baa waxaa ku siiyey subxaana watacaala ha ku bakiilin akribadaada horta kow reerkaada iyo caruurtaada ha ka muuqato Mhm.
raxmadda ilaahay maalkuu ku siiyey reerkaada ha ka muuqdo haye gabadha ha ku dhimin jeebka iyo baqay gabdhaha u imaanaya xataa ayada waxaa siiso gabar fiican oo sadaqada la bixi ha noqoto markay suuq aado biilkeeda qayb dheeraaday ilmaha xooga ku soo gadatay iyo xooga ay sadaqaysatay markii meel wax la ihoona aragtay inaad fisaal rabaa ood ku tiri war intaan aan kusiinaa suux walbabe maxaa lacag ii weydiisaa hadhin horta Mhm.
wax wanaagsan maataa sheekh Mhm.
marka midda kale waxaa leeyahay mar kastaba gabdhaha qalbigooda ilaahay baa ilaalin kara hala ilaaliyo ha loo naxariisto waa tabartayna ku xidhan tahay bakhiilnimada waa cajiib wax xun weeye carada badan sidoo kale hay carada badan wejiga in loo furo qalbiga bashash looga dhigo waa kii rasuulka ale alayhi salatu wasalaam xataa haddaad gabadhaada waxaad siinaysa oo sadaqa xataa ku noqonaysa xaaskaada marka waxaan leeyahay in badanna barnaamijka oo noo keenin jirta nololayda barakeeye gabdhaha la wanaajiyo qalbigooda ninkii awoodi karo biilka loo kordhiyo markii kale oo dee aradbaxay aradbaxayaana si fiican ha looga haqabtiro marka naxariistu shay fiican weeye gabadhaada caruurtaadana hadda saasay noqonayaan bakaylimada waa shay xun weeye ilmahaada markaa dhaxlaya bakaylimada ilahina naga badbaadiyo asalaamu wacalaykum calaykum asalaam aad buu mahadsan yahay cusmaan nairobi naga soo wacay hallo star f m
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
مصعب يمينك اللي هذا مستر يوسف ها السلام aad baan kaa guddoonnay saaxib inaad meesha ka shidan tihiin oo maanta laakiin wata xataa labada inaad si hoose isugu dhiibaysaan waa idin dhegaysanaya
waa loo baahan yahay warka waa shiraar oo idin soo wacaya xaafadda isliim aad baan kusoo dhaweynaa saaxib
dee horta waa barnaamij baa fiican yahay haye
horeyna maahan kurada barnaamijka u dhegaysan jiray haa
horta baqad wuxuu yidhi maxaan ku rahay gabadha markaad toban haysato shan fiir haa
waa barnaamijka horta waa maxaan ku rahay hawsha waa hawl fiican waa saas nin nin dhaqaalo soo akhrista waay ninkan
laakiin hal baa kuu sheegaya haye nin baa ninaan garanaya wuxuu aroosay gabadh buu aroosay sax xilligii koronaha dee bilbilowgii hay- haye
markuu aroosay gabadha gabar bay ahayd maxaan ku rahay naa guurtaba marta ma aheen asagana sidoo kale u ahaa Mhm.
waa la isaroosa waa la agaalgalay marka ninkan marka wuxuu qaatay adiga lacag yaroo biil aho adiga ma xoogaha adiga labaatan kuwa ku ne aad iyo aad oo dibadda ka sugaa haye
marka kilooyinkii waxaad markuu iska maaray wixii soo haray iyo kuma qaato fartu ka saara haye
qoftii marka waaba jiifatayba haye
qof isu u sugaayo maxaan ku rahdaa yay soo kacay maxaan ku rahdaa ishaniyo markuu daalu soo baxaya haye
markuu soo baxday shilin jeebkiisa kuma jiro Mhm.
haddii wuxuu hayay in gabadhiba u wada dhiib aad iyo aad gabadhina quraacu ma ficin haye haye halkaanaan ku haya marka yuusuf arrintaan xallaa u keena gabdha saasaa jire xallaa keena marka marka waxaa leedahay quraacdiisuu ka reeban lahaa miyaa miyaad miyaadna leedahay maya wuxuu hayayba gacanta waataa shiraar umaadsan yahay Aad buu mahadsan yahay.
Een, aad buu mahadsan yahay Horta arrintaas waa- Een, dabcan mar horaan sheegay gabadha markii wax aad wada hayso een, qaabna wax bal waxa- een, waxna u dhiib waxna bal adiga reerkii u tashiil laakiin markii loo baado xitaa adiga xitaa markaad u baahato waxay kugu soo boodaan ila gabadha waxaa laga yaabaa inay walac noqoto xaamile noqoto inay dhasho hadhow waxbay u baahan tahay gabadhina guriga ku joogta marka ayaa mas-uuliyadda qaadaya adiga qaadaysa marka waxaa bisha haddii wax kusoo galaan qoondo yar waa inaad marka horta meel iska dhigta adiga bareerkii iyo masruufkii waxaa si hadhow loogu baxsado adiga xitaa marka marka qaar ay kaa jabanta mise marka qaar ay dha- gabadha ay cajisto ay dhahdo maanta waxba maha- waxba ma karin karayo ama goor- guriga ay joogto ay dhahdo aad bay u cajisanta mise gabadha ay kaa maqan tahay bay soo ay soo umulayso reerka ay ku maqan tahay mise gabadhi wax wax wax dhacabo waxaa laga yaaba mararka qaar bal adiga inaad wax u baxsan karto inaad haysato oona hadhow gabadha wax hadday isii ku dhahdo aysan kaa weynin adigu at least wax inaad haysto waxna sii waxna kaydso aad iyo aad Aad laakiin iyo hadda aad.
arrintu sheegay Mhm.
waa cilad dhanka gabadha ah ma cilad gabadha dhankaas Aha.
waa Maadaama eh, wuxuu leeyahay- waa doqontii la dhahay waa doqonta tilmaamaneed dabcan haddii mar gabadha haddee doqon ay tahay waa doqontu way tilmaaman tahay Waa mas'uuliyad in darro.
waxa la- ma- waa in marka wax la dhaho waxaan qabso waxaan noo reeb waxaan dhig in loo sheego laakiin haddii gabadhi wixii loo dhiibay ay iskala seexatay haa oo ayada keliya isku qutumayso ninkana uu wixii masruufkii wixii dhan oo asagana uu dabarayo uu leeyahay bal arrintan waa inaad wixii hoos aad u- u dabooshaa Dee da- da- nasiib darro soo maaha marka waana mas-uuliyad dara dhankeeda marka haa mhm.
star f m hallow
halo sorow saaxib asalaamu wacalaykum calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
haya walaal magacayga waa maxamed ibraahim maxmed oo kaalin ku xiriiraya countiga madheer ah aad aad baan kusoo dhaweynaynaa maxamed
aad o aad waa dhegeysanayay barnaamijka oo een, arrimaha qoyska iyo dhaqaaleynta een, economic een, house si wanaagsan
marka aad u aad laakiin een, qofka yacni een, gurigiisa wixii ku baxayo qarasha horta eh, si uu ka daqiiro horta aad iyo aad ba horta u xumahay Mhm.
la- ma jirto qof een, qoyskiisa lacag ka daqiiraayo oo nebiga sal ly salam wuxuu yidhi een, qoyskaada waxaa si shaqo ay ku tahay Mhm. si wanaagsan laakiin waxaa la diidaya israafka iskatraab yani waxa dheeriga oo yani israafka wixii kuu cidaada familka wix ku filan inaad yani wixii korontadii biilashii kulli waa bixisay gabadha shoobinka waa siisay wixii ka dheeri ayaa la diidaya ma garatay hadda sacuudiga qataa ka dhacday camal gabalaa dacwootay oo tagtay xafiidka qaadiga Ah, waxay tiri na- do- ninkayga aad iyo aad ugu jecel yahay xitaa xitaa jikada wuu igu saacideeyaa na- la- shoppingkiisa marka weligiis ma garaacin macnaanin marka ninkan waa jecel yahay lagu far camal haye
sacuudiga ka dhacday qiso waaye baraha bulshada lasoo geliyey marka aad o aad marka dumarkeeda loo naxariistane na- wa- waakaas dhibkaasi xeer waxay gaarayaan ay dhacdo aliga furo ninkaan nin nin aad u jecel waaye macnaanaayo marka ultima qaadiga wuxuu dhahay ku noqda een, arrintan go-aanan gaalayna marka ninkii adiga wejigiisii een, ficnaantiisii jaadkeedu yaray ama caadi u ficnaaday waa dhaqmay ma garatay si wanaagsan marka niyow marka saas weeye laakiin wixii adiga eh, daruuri ah oo nolosha ay ku dhisan tahay gaha la siiyo laakiin eh, in laga babadiyo oo traf ay imaado meesha waa laga fiican yahay aad baa mahadsantahay maxamed yuusuf qiso ayuu ka dhawaajiyey Eh, qisadan ani xitaa waan akhristay Eh, labadii kun iyo labaatankii kow iyo labaatankii mid ay ahayd zaaid uma xasuusto Een, gabadhu waxay maxkamadu aaday bay leedahay ninkan aniga si xad dhaafi u jecel yahay Mhm.
wax walba oo aan ka damco wuu i siiyaa laakiinse ima dilo balada macijidaas arag laakiin ima dilo Yeah.
waxaana doonayaa in aan iska furo ninka maadaama uu ii wanaagsan yahay Mhm.
oo uuna i jecel yahay Mhm.
waxaan doonaya sinaya laakiin aniga ma doonayo ninka aadiya waa tahay bal masaxo gabdhaha dumarka ah ama gabdhahana dhegeysanaya waxay leeyihin raggii baa maaragtay qaadka telefoonada nagu cariirinayaan
dabcan dabcan hadii qof walba laba laba lambar oo keliya ay noo shaqeynayaan cid cid ka- cid kale ku cariirinaysa mana qof walba nasiibkiisa eh, laga yaaba hadda qofka u dambeeyay in nasiibkiisa uu kusoo gala si uu ugu soo celcelinaya Mhm.
marka eh, cid weliba isku daya nasiibkiisa eh, si markaas fikirkiisa aragtidiisa ooga qayb qaadato weliba dumarka maxay tahay sababta markaas sifooyinka lagu sheegaya shan dabeecadood ee markaas ay tahay ee markaas ay ku nici karto ninkeeda maxay tahay qayb ma ka tahay inkastoo qaybo kalena aynu socon raggana aan fahansanayn aad iyo aad telefoonka ku jira haddii aan siino star f m halow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa isla xasan quraare etoobiya helalaana kasii jooga weliba soo dhowo walaal magacaaga
waa ismaan ifaa xasan cusmaan haye cusmaan haye waa la socota barnaamijka soo ma ahan
waxna waa kala socda waxna kalama socdo horta intaad u jaayo marka waa tahay cafwan xeegaha kale qadka telefoonkan siinayna dhegeystayaal oo barnaamijka markaas la socday inkastoo qodobka dooda dhegeystayaasha qaybaha dambe sidoo kale aan u sheegi doono bal laakiin dhegeystayaasha iminkan ayagana markaas doonaya fikirkooda inay ka dhiibtaan walaal soo dhowo waan ku salaamaya
hadhowa magacaaga
kasaabaa maxamed abu dheerisa hoodama haye codkaadana sare u qaada nafin isgeli haye
waa dhowa waa u qaada waa u qaada haye
yaa waxaa leeya laanta arrimo xasaasiya soo qaabeele aha
khayr allah idin siiye aha
gabdhihii hore iyo gabdhaha horta isku garashii isku midna ma ah haye
laakiin waxaa leedaha waqtiyihii hore gabdhaha la tuki jiray ilaahna soo dhaafiyey waa soo marta miya
maya maya ani wax ayagoo la tuba ma soo gaadhin Hadda waxba ka qaran inaad yar wax wax ma kugu soo dhaceen
maya maya adiga bilaabatankii sane ugu dambeeyaan bahaa haye haye bal haye bal bal haye maxay laakiin hooyo hooyooyinka nina soo tuki jiray waa ogna ah, waa ogta miya
hawa nagala sheekeeyey marka adiga ku waxaa tahay kuwa hadda kibreen baa tahay miya marka
mana ka tuurin adiga qof caqligeeda qaba yarkeeda dhaqanaysaan ahaa kuwa ka badbadiyeyna ma ahaa marka waxaad noo sheegtaa bal dabeecadaha marka qaar oo iina rabin oo sidoo kale ragga aad kaga tegi kartaan Kuwa- waana dab- aha iwad gacan gacan adayga ma fiicna kowdhe ha wa- waa nacabtiin miya
waa necabnahay gabadha marba bay aroos u socotaa ninka dabeecadda xun aroosyaha meelaha farxadda kaa reebayo buuqa badan waxaasoo dhagadhaha ma jeclo haye
waxaa kaloo jeclay inuu iska aamusana maanta dhankooda iga aamusnaa baa kusoo hadalqaadan oo rababa inuu iska aamusnaa haye
marka dabeecadaas dabeecada ee haweenku jecel yihiin maa ood marka waa kasoo horjeetaan bataatan baa taas ama waan kasoo horjeednaa gabdhahana ma gabdho suuqa iska weliba socod badan oo faa-idaa jireen kuwaasna ayagana ma fiicno ah, waa tahay marba marba haddaad margo noqoto aha
gurigaadiyo ninkaadana abtay qaataa fiican sa
midala kale mid baadiyaan kusoo koree Mm.
waxaa arki jira gabdhaha la dhibo oo bakeeriga aan aanu sudada lahayn maanta o dhan la taagay ahaa
waan kasoo qayb qaadan jirayna wiilashii qaar baa markaa waxaa bakeeriga gabdho la karistaata kudhihi dhalaawa ii saar kuwaa kudhihi garabka ii saar kuwaa kudhihi kaasaa iga weyna kaa u beeg kuwaa laga soo celini warka ilaa hadda wax laga wada ma garanayo ma soo martay adiga waa soo maray ani baadiyaan kusoo koray ha haye
qaamkaas wax ka dhiban ah, ahaan jiray
haddan waa sida faadamo mar marka waxaa wey haddana wiilka lama dhibi jirin gabadhan baa la dhibi jiree maxay tahay dhibkiini muxuu ahaa hadda maantoodan gabadh arasada oo maanta soo rigeelina marka qaar waxay dhixi jirtay saartay karsatay inti loo soo dhudhuntay in laga xado
maxaa laga xadi jire
soo saaran maxa maxaa u saaran
soorti soorti soorti masagadii ay karisay haa soorti sax musigadii sax yaa ka xadaya haa way karsatay halkan aqalka dhexdiisa u taalla waa la xadi duurka lagu soo xasayni marka waa lagu xujoynaya marka xujaa looga dhigayaa waa xujo haddana marti dambaad kusoo fadhiisanayna casadii kaan baa laleehay kuwa hadda joogana ka waran
hadda kuwa hadda jooga magac qadhoor kuwaa ka batay sida in loo dhaamo ayagana taxaanaadka la mariyaana waa ilo waa tahay maafo aad ma imaadsan tahay Eh, dabcan eh, sheekada ilen dad badan bay soo qabsatay oo soo ay soo- ay- ay soo martay Mhm.
mas waxaan waxaan u maran gabadhi inuu waxa oo kale u maro sheekada ku samayn gabadha tartiib Ah?
wixii hore waa xanaada laga hadlayo u socob tartiib waan ku arkaa faruurta qaniisan tahay waa taa soo dhow walaal magacaaga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ramataan muu soo joogo baydiyaha abdi hargeysa haye soo dhawow idaacad waa la socdaae aad iyo aad horta bilcanta kuwa hore dili jiraa socda marka bal dabeecadaha ragga maxay yihiin waxyaalaha ragga iniga dabcan gabdhaha iniga tegayaan oo oo saaka aan kaga hadalay sida bal hore oo markii la garaaci jiray war bal baqaynimada horta bal ka hadal horta baqaynimada ragga bay baqaynimada hal soo qaba ma laha haye aad aad ay uxunta haye gacadna seedan in laga badbaday ma haye
macnaha naftaa daqsiga hadaa gacad ka badbado aha awoodna maaliya ciddan leed mala kaali wareegi ha oo marka marar qaar waxaa leedahay aan yaa wax walba gacanta loo gelinin haa reerka gacanta loo geli laakiin si xaqeeda laga siiy ha wixii qoontada ay leedahay midda kale aha bilcanta hore marka aad loo jiro aha
oo duqa macnaha ku hadda aad gaariyo duqa aadam aha waxay dhihi jireen duqa oda- aabbaha rili raxmaan laa siiye aha yaana markaa lagu dhuftay dhihi jireen oo u duceyn jireen
Ma- marka nabar bay caruurta tusi jireen oo nabarka ma arkaysa allah u naxariistay aabbaha bay ugu dhaftay dhihi jirtay haa duqa aabbaha ay u dhuftay dhihi jireen ha marka maxay tahay eh, usoo qaadaysaa nabarka caruurtana ay u- ay- ay ugu sheegaysaa marka ayawna markaa intaa maxaa markaa idhahaan aha
duqa aabbaha rili raxmaan laa siiye aha
yaana markaa lagu dhuftay dhihi jireen
hadda maasan tahay ma fahamtay ma fahamtay ka socoysbo ma fahamtay adaan ku weydiinaya ma fahamtay isb aniga mase xamdi yaa la hadlaysaa adaan kula hadlaya xamdi ma aan xamdi guri fariiso Een, walaal dhegeysaan siinaya uscab walaal soo dhowow magacaaga مصعبه وشرار صلاة Shiraar soo dhawow.
وادو صاحب haye marka horta baqayl nin kastoo baqayla Aha.
ugu gacan adag hatta waalidka ay wax ka qaadi waayeen aha horta qof dumar ma wax ka qaadi karta runta waa xoola ka qaadi karta.
a- aad iyo aad
haddii aad aragto gabar la koolkoolinaayo oo ninkeeda koolkoolinayana aha ayadaa laga arkee ma ahan macango ii sheeg wax maaragtay oo iska imaaday maaha aad iyo aad
waxaa ka mid ah maxaa kuraa nadaafada guriga waxaa ka mid ah nadaafada jirkeeda waxaa ka mid ah maxaa kuraa sirgoynta qalbigeeda waxaa ka mid ah ogaashada maxaa kurada ii sheeg ay ah, zeegeeda ay og tahay sax
qalbigu ka imaadaa waxa kan ha gartay ma aad iyo aad ninaan garanayo ninaan garanayo barnaamijka inkastayna ku jiro ninaan garanayo afar xaasu qoday marka gabar baa marka waxay u darnayd aqoyska u darnayd mhm
saddexda kale waa iska dhoofiya yurub uu geey haye ayadii uu reebtay aqoyska dadka u darnayd Haye.
maaragtay dadka cayrinaysa haye waxaa layidhi magaciisa ma sheegay hebelow
aha midan midan maxaan ku reeb maxaad u reebataa layidhi inta kale isaga dhoofi haye ayadaabu dadka cayrisee haye midan aniga ii roontuy ha sax midan aniga ii roon tahay ayay ii roon tahay haye marka ro- hadda marka dumarka edgashan aan u sheegaa ragga waa nooca libaax oo kale ha
libaaxa marka cidda isaga gashana waa og yahay cidda u roonna waa og yahay aad iyo aad marka haddii libaax aad u roonaato waxaa waaya dhogortiisa iyo afkiisa iyo meelaha wixii saaran waad kala baxaysaa waad waad qaadanaysaa Sax.
waad la saaxiibaysaa Ehe.
haddii aad maxaan ku radaa ii sheeg aad maxaan ku radaa aad uu wax kaa dareemana waa ku cunaya Aha.
horta waxaa waaye ii sheeg marka nin kastoo qabaqayl horta gabar baa wax ka qaadi karta gowd Aha.
raggana waxaan leeyahay dilaa maxaan ku radaa ii sheeg ee, dee wax bayay ku dheganaan waxna ha garteena waxna ha la hareeno aad iyo aad aad iyo aad taa sax waxay la harayaan Sax.
waxay la harayaan waxaa waaye waqti waa waa waa dad baa daba sugaan waxay la harayaan waxaa weeye Mhm.
adigoo wixii maxaan ku radaa bahalkii wax hadda nin ragga dabeecadda ragga uu leeyahay waxaa ka mid a waxaad bixisa lagama daba tago sax
adigoo wixii aad gahaysay gacanta ka bixiyay ayaa qof qaraabo ku imaan kara Aha.
xanuun baa soo boodi kara cuda ilmo yar baa xanuun kusoo boodi kara aad iyo aad arrimo kaloo degdegaa kugu imaan karo sax
ma gabadha ma waxaa leedahay wixii hadday aan kuu dhibayo walaala xaggee dhigta adiga marka waxaa leedahay gabadha waxeedana tus waxaadan istus
maya Mm.
qof yacni keen le oo adila maxaan ku rahay markii ay xaaladdu jigtahay loo baxsadana noqo aad iyo aad qof macnaha adila maxaan ku rahay wax ku dheggan oo dadkii baahi u dilayna ha noqonin aad baad mahadsantahay shiraan warkii baa la gaaray saaxib dan ku salaamay sax aad baad mahadsantahay saaxiibkaas uu mahadsan yahay sida qurux badan fikirkiisa u dhiibtay hal dhegeystaan siinayaa oo ilbiriqsi soddon ilbiriqsi walaal soo dhowow halo star f m halo walaal soo dhowow waa tahay dhegeystaasi uu mashquulsan yahay waad baad mahadsantihiin dhegeystayaal sidoo quruxda badan oo u dhegeysaneysaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhammaantiin Eh, gabagabadii aan soo gaaran bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha markaasi doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan fikirkooda aragtida markaasi ay ka dhiibtaan barnaamijka waxaa si wada jira u daadinaa inay la socodsiinaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil dhegeyste waxaa markaas saaka diiradda ku saaran kaga hadlaynay arrimaha markaasi qoondada iyo weliba kaalinta markaasi dumarka ay ka doonayaan dabeecadaha ay ku leedihiin markaas waa dabeecadaha gabadha markaas ay ku nici karta ninka waxaana markaas kaso- kaga soo hadalnay dabeecad ahaan ninkii weliba gabadha mid kasta waxa uu markaas jecelay in ruuxa uu nolosha markaas la yeelanayo dhammaan tilmaamaha qof bini aadamka uu markaas lagu ammaani karo mise uu lahaado iyo weliba wax kasta oo wanaagsan oo markaas xiriirkooda guur markaasi uu ku waari karo kuna sii jiri karo jiritaankooda markaas dhammaan ay isku wada qeexi karaan inkastoo ay markaas baal ay tahay in sawirka oo qofka markaas qofka kale uu ka haysto mise uu ku aaminsan yahay guurka ka hor oo markaas si baraara ah toos ka u imaan kara dhegeysta waxaana markaas lagu kala ogaada labada qof oo oo isku ekaada mantaanka ay- ama isku ek- ekaashahu inta badan waxa markaas dhowr u dhow u yahay mid markaas suurtagal ahayn aakhirada oo aakhirkina markaas uu- uu markaas uu qasbaa ama sidoo kale uu aqbalaa in markaasi ay ruuxyaha ama ruux oo ruuxda kale ama ruuxda kale waa dabcan labada qof loola jeedaaye ee ceebaha ruuxa nolosha markaasi aan uu la wadaagi karin ee gabadha ay markaasi ka dido ee ka carto laakiin haddana waxaa markaasi weli jiraan sifooyin dhowr ah oo markaasi ay dumarka badankooda ay ka siman yihiin ay necab markaasi ay u qabaan ama ay ku- u qabi karaan kuna eh, ducaystaan in markaas ay helaan ninka markaas nolosha ay la wadaagayaan inuu noqdo mid markaasi astaamaha saaka aan kaga hadlayna sida baqaynimada iyo sidoo kale ca- carada faraha badan in uusan lahaanin oo u noqdo mid markaasi sifeynta qaab qaabeynta ah uu markaasi heer sare uu kaga gaarsiin yahay tilmaamaha dhegeysta tilmaamahaasi oo kuwa markaasi ugu muhiimsan ee dumarka ay aadka u daneeyaan una xiiseeyaan dhegeysta arrimahaas ayaan saaka barnaamijka diirada ku saarana kaga hadlayna dhegeystayaal waxaana markaasi kaga soo hadlay baqaynimada iyo laba noocyadeeda kala duwan laba nooc ay markaas u kala baxdaa dhegeysta baqaylka markaas uu qofka asaga qoyskiisa reerkiisa ka baqayla lacagaha iyo hantida asagoo markaas hantida uu haysa iyo weliba baqaylnimada markaasi ay soo gelayso shucuurta qofka uu markaasi galgaceylka muxabada ereyga jaceylka naxariista ammaanta qofka laba gabadha markaas uu siin lahaa mise ay issiin lahaayeen ay markaas iskala baqaylayaan taasoo markaas laga yaabaa iyadana in culays fara badan u keento halka sidoo kalena aan kaga hadan- hadalnay carada faraha badan ee gabadha markaas inaysan dareenin aynasan jilcin dulqaad fara badan ay sidan ku ku yeelin karin mowqifka badanna ee, qalabsan oo markii dambe ay ka qaadan karto kadaana markaas ka dhalan karto caqabada xun oo markaas la fa- la isfahmayo qaladaadka sidoo kalena si salbalaarto dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka barnaamijka ku fududeynaynay arrimaha caadada iyo weliba dabeecadaha markaasi gabadha ninka ay ku nici karto dhegeystayaal iyadoo qodobo kalena isbuuca soo socdo haddii ay bahraalekna qamiisa qoyska tan isbuuca soo socda weeye inaan kaga hadli doono dhegeystayaal weliba faahfaahin fara badan ah aad ku maqli doontaan haddii ay bahraalek noqdo haddaba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadka telefoonka muscabow bal ku jiro
star f m halow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmaa mashaab walaala barqa wanaagsan adiga yuusufba beerqala mida oo kusoo dhaweyn naaruqya masha allah walaala horta aad baan u sugay maanta gacanta baad daashay waa kaa raaligelinaynaa dadka yaa badan haa maasha allah walaala horta aad baan u sugay ani maalinta quuska aadan ba u jeclahay sideedaba Mhm.
maasha allah idinkana aad baan in babaadinaa kala jira xasanaad fara badan haa inkastay maxaa yeele waxyaala fara badan saalooyin waxyaala macnaha waana wacdi wax wax kasta maasha allah kaleeya qofka wax maqlaayo waa ugu filantaan sidaayaa Mhm.
dadaalka lama tago walaala waxaa waaye qoyska marka la yidhaaho horta kala dambeynta iyo isxushmadaynta iyo macnaha ismaqalka aad buu u wanaagsan yahay reerka marka la yidhaaha ninka raggana qayb uu leeyahay gabadhana qayb ay leedahay ninka wuxuu leeyahay inuu wax kor ka keeno inuu macnaha waxa dhan oo mas-uuliyadda reerkaas kor kala imaado maasha allah gabadhana waxay leedahay qoyskii hoose oo wixii dhan oo qoraabada soo hirinaysa ha ahaata caruur tarbiyadooda ha ahaata waxay deelkii oo la- la macnay ha ahaata wax kasta maasha allah iyadaa iskale marka mutcab walaalo isfahanka reerka labada qof horta caradana ma fiicno ninka ragga naftiisa waqtiga soo galay haddii la yidhaha ninka iyo macnaha a- qoyska argagaxaas kusoo dhasho gabadha iyo caruurtii cabsi ay kusoo dhashaan ma wanaagsana aada iyo aad gabadha nafteeda gabar lagu soo helinayo gurug lagu soo helinayo ama gabadha ay joogin oo iska maqan tahay ama gabadha gabar qaylisooy oo ciddeedu ku filin aanay noqonin aaday waxunka iyadana ay- ay noqoto aaday waxun tahay marka qoyska badcawow labada dhinacba ina macnaha laisu dheelitirnaado oo laisku dayo aad bay u wanaagsan tahay sideedaba sabarkana waxaa waaye aad ba u wanaagsan labada dhinacba maxaa yeele labada qof waa meel iskugu imaado labadaba kolley qof unbaa meel ka maqan tahay waa in liso macnaha oo labada isugu dheeli tiro marka sabarka qofkii qofkii inuu u sabro aad bay u wanaagsan tahay marka macnaa horta qoyska maasha allah aad iyo aad kolley tusaalooyin fara badan dadka waa la siiyo oo aad iyo aad maasha allah isugu mahadcelinaya marka kolley aad bay u wanaagsan tahay dhegeystayaasha naftooda arrimaha noocaan qeyb dhexaad la ay ka qaataan maasha allah in ayagana dad noocaas macnaha ayba ku cekiran tahay oo inta camal wax ka faa'iidaana jiraan aada iyo aad marka meelaha wanaagsan in naagana ka eegna aad baa u wanaagsan walaal barqa wanaagsan ay leeyahay idinka dhegeystayaal sababkastay ku sugan yihiinba barqalamida aada baa mahadsan tahay ruqiya mahadsan tahay wajeerana igala soo xiriirisay sidoo kale dabcan gabagobadii aan kusii siqaynaa daqiiqada kooban ee inoo harsan ee dhegeystaha kalasi star f m hellow asalaamu calaykum ragga sharafta leh wacalaykum asalaam waraxma ragga ninka sharafta leh
walaalow waa noo sharafta mandheera jooge aad baan kusoo dhaweynaynaa
waa dhowhay inta qad ku jira may u celis waa lama socdo Ee, s- waxaanu ka hadlaynaa waa dabeecadaha markaasi ragga qaar ay qabaan oo xaasaskooda ay ola yimaadaan dumarkana aysan jeclaysan oo ay ku nacaan oo ay ka mid yihiin bakhaylnimada iyo sidoo kale carada faraha badan Wa- waaba fahmay feeri niyahow dabeecadda fiican waxaa weye waxaa leeyahay dabeecadda xunna guriga kaa bixisaa dabeecadda saana guriga ku gelisaa haa
anaa waxaan arkay oo lii sheegay nin oo islaantiisa markuu rubac sokor keenan rubac sokorta aaw dhahay haa
marka dabeecad fiican maha dumarka dabeecad fiican baa lagu dhaqaa ilmahadana dabeecad dabeecad fiican baa lagula dhaqmaa markaas baa waxaa soo baxaya reer oo toosan oo dhaqan oo akhlaaqi erabalan oo oo isku toosan baa soo baxaya ma garat laakiin wax jinni haddaad ka bilowdo ilmihii macalxaaski waxay noqonayaan wax jinni markaan dhihi lahaa in badan ragga bal akhlaaqda iyo edabta iyo isluubta ha ilaaliyaan aada iyo aad aad baa mahadsan tahay no stress dhegeystayaasha ugu dambe star f m hellow
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Walaal waan ku salaamay. Run waaye countiga Mandheera ayaan ku sugnahay.
waanu kaa gudonay soo dhow ruun
Ee, Barnaamijka haddii aan u guda galo waxyaabaha oo dumarka ay markaasi jecleen ee waxaa ka mid ah baqaynimada ma garatay aada iyo aad
rag waxaa jira rag ayaa kale rag waxaa jira ayagoo markaasi wax haysto oo xasuuskooda u ogoleen oo markaasi ka baqiilayo sidoo kale ragga dabeecada xun rag waxaa jira ayaga dabeecadooda aan la fahmaynin inay halaaqsan yihiin ee inay saraxsan yihiin ee sidoo
ka hadnahay qa- dhegeystaha kala sii calaykum wacalaykum asalaam waraxma
warniyaa waa muscab muscab waay walaal
waan leenahay waa ka raalli aanaysa ma garatay aada iyo aad magacaaga
eelansabax haa m m soo dhawow hergab ayaa ku habsaday miya kugu habsaday waxa weeye wax baa garay kor horay iyo lama aqaanee Ah,
hadda waanu fiicannahay walaa waan ku salaamay mm, dhegeystaha mideeda kale waxaan kuleeyahay horta eh, naagu haweenku waan jafay waan raalli aanaysaa haweenku waxa raggooda ay ku nacaan horta badi waa maseerka ma garatay alo alo
walaalow ku maqlaynaa haye
horta karabadi ragga waxay ku nacaan dumarka ay kaga tagaan waa maseerka alafu waxaan ku dhahay baqaylnimo iyo gacan adeeg iyo isbiirsanaan iyo waxaas adeer kuma jirto mayga horta saana saana midka dumarka ay ku tagaan waa midka maseerka badan ragga ma garatay
haye
marka anigu waxaan leeyahay kii hore ee ka hadlayseen markaan ka daba laamo dumitin ma ahee xarig baa loo qaadanayaa duurkaa loo wadahayaa baa la yidhi dadka waxaad u dhigteen imigu waa la soo tumahayaa waa la soo tumahayaa mahe waa la soo edbinahayaa weeye ma garan waa lasoo edbina idib bay soo qaadanaysaa waa la soo edbinahayaa ma ogiye lama tumahayo tumisi bilayda la yidhahdaa intii la geliyo marka ga- gabadha marka gabadha mala iyada markay idib lahayd miyaa g- reerkooda laga soo waday
adigu waa mid iska dhexmari jirtay soomaalida unbaasimajikaa malaynaa kollaysa wax lamidana waa laarkaa malaynaa caalamka so- dhaqanka biniaadanka kalena waa u malaynaya ma garan haye
laakiin af soomaaliya egan qurxin oo aan qurxin waxaa weeyo kimitin ma ee edbin weeye
aada iyo aad mar- marka masaarka wax ka daran ma laha anigu waxaan arkay nin laba reer leh oo labada xaasba kaga tageen maseer iyo maaragtaa quduf oon fara badan oo dabadamaanay hadda hadda maseerka kama shabaax maseerka dhan ma kaga hadlayna laakiin labada qodob oo kedi- keliya kaga hadlayna waxay weeyaan baqaylnimada iyo weliba carada faraha badan buuqa faraha badan dagaalka faraha badan dooda faraha badan
iyo kala tegmada soomaalia aada iyo aad
adeer middaasa u badana kuli waana ku salaamaya shukran aada u mahadsan tahay amam shabaax dhegeystayaal garas accountiga dhegeysta uu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka gabagabadaan soo gaarnay dhegeystayaal gowrow hawadaan isku macsalaamayn doona hadduu eebah raale ka noqdo daqiiqada keliya inoo soo hartay barnaamijka muscab iyo bakat qadka telefoonka saaxib soo dhowow walaal waan ku salaamahay soo dhowow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا عدنا ويكوكو ديرتاي آلة أنا قد يسنيسو فضلا
walaal abo وأنكو مغلايا walaal waa dhowahay ee, adiga dhammaan dhegeystayaasha waataasalaaman marka ugu horeyso هيا شكرا
Ee, marka lamaad barnaamijka daan u gudagalo horta dabeecadaadi wax badan oo adi- ana haysanaan hooyo ayay ku siin horta maxay tahay marka d- d- dibacadaha gabdhaha ay uga tegayaan raggana ay qabaan
walaalow dad badan horta dabeecado aada u qallasan rag iyo dumarba aan kala lahayn horta waa jiraa mhm dabeecadaada markay wanaagsan tahay wax badan oo ana haysanaan hooyo ay- ay ku siin horta dabeecada mhm
wax badan oo aada heli laheed oo dabeecad xumada ah haddana ay ku deedaysan waa jirtaa هيا
sida xiriirka bini'aadanimada ee isku qanacada oo qofka kale oo ama quli saaxiiba lahaa ama een qoyskiba ahaada ama dadka kale qalaabadaba ahaada hadday dabeecadaada xun tahay way ku nacayaan gebagoodaba mhm
dabeecadaada markay wanaagsan tahay in badan oo bulshada soomaalida ilaahay oo ama ummadina maxmed ka mid ah ayay ku soo jiiday ku bari oo waxaan adimaan antaad jeebkaada aan ku haysan ama gacanta aan ku haysan oo kaaga soo qaadaysa oo kusinaysaa jirta wanaagga ka- waxaasoo dhan keena mhm
marka ee, dabeecadda wanaagsan aaday u fiican tahay ee, sida hadda gabadha walaashii ay sheegayso ee, bakhaylnimadan haddii la dhaho bakhaylnimada rag iyo dumarba ma kala laha Ee, waxaa badan oo in badan oo oo niman reerkoodii oo gabdhaha ay wanaagsan yihiin oo waxaa jirta nimanka ay xun yihiin Ee, niman badan ayaga ay wanaagsan yihiin oo reerkii gabdhihii reerka joog ee iska xunin waa jira aada iyo aada marka ee, markii haddana la isku yimaadana guud ahaan qoyska ma ahaan markii laga hadlana horta waxaa aada u wanaagsan gabadha horta inay qoyska xaggiisa inay ay bakhaylnimada inay horta ka fogaato aaday ugu fiican tahay aha
iidiya qoyska joogto qaraabadii iyo ilmihii iyo xigtidii wixii meesha simaan lahay qofkii kala habeen lahaayo oo dadkaa soo dhaweyn lahayo ama wax siin lahaa iidi waay hadday iida bakhiil noqoto horta reerkaas reer maaha waa reer iska qaabduran oo iska burbursan way aada baad mahadsan tahay saaxib
marka waa idin salaamaya insha allah waa tahay muscab gabagabadaan soo gaarin hal dhegeystaan siinaynaa kadibna soo xiraynaa dhegeystayaal bal dhegeystaha qadka telefoonka ku jira ugu dambe aan siinaya walaal soo dhowow
halo halkee ku sugan tahay walaalo mandheeraan ku suganaa no stress wallah no stress haye barqa wanaagsan waxaa weeye wanaagsan wacan waxaa weeye waxaa la galaa weji furan oo guri furan lama galo haye ninka soo xanaaqsan hadduu baxa soo xaasan uu soo gala mm dee meeshaas reer kuma dhismaan waxaa lagaa soo faraxsan soo galo islaamta iyo ilmaha ka farxi soo faraxsanana baxa ma garat haye gacantana soo wax ku wada xabad moos ballaha ka dhige mm inuu keenaa wanaagsan laakiin nin xirxiran oo biilka xataa ku xisaabtama intaas shalay kusiiya gabdhiisa dhahay mhm meeshaas mid wanaagsan ugu ma ma fiicno raggan inta badan ma fiicno waa rag waxaa fiican inuu wax ma bixiyo Aha.
wejigana uu furan Waa tahay.
wejigiisana uu furan aha dumarka waa dumarka waa iska masaakiin waa quduf qof masaakiin oo guri jooga gurigaaga u tagtay maogtahay mhm xabadoo cabtirayo habadoo barafuun habadoo unsiyo hore soo qaad sax
marka
Ah.
raamul qof qof xiran waxaa waaya gurigiisa dhisa dhisnaanaya aada baad mahadsan tahay no stress Ay, muscab gabagabadaan soo gaarin haye
aad bay mahadsan yihiin dhegeystayaasha dabcan ee, sida wanaagsan ay markaasi noola socdeen noola janqaadayeen iyo kuwa qaybta kasoo noqday sidoo kale barnaamijka iyaguna fikradahooda iyo qaybta kasoo noqday ee dhegeystayaasha kale iyaguna faa-iideeyey barnaamijka hogaanka toddobadii iyo qadar barkii ama soddon daqiiqa ayuunoo soo bilaabnay star f m aad nagala socotaan musaabiyo bakad ayaa idiin daadihina dhegeystayaal beriton dib u kulmi doonaa hadduu eebe yiraahdo waxaad maqli doontaan barnaamijka madasha hadduu eebe yiraahdo daqiiqadaha soo socda iyo cabdi shukri